الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة يوسف ayaan kusoo dhex sugnay aayadda sagaal iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii nebi yuusuf calayhi salaam ee suuraddu inteeda badan ay ka hadlaysay ayaan kusoo dhex jirnay qaybteedii hore ayaan soo qaadanay qaybtaasoo laynagu soo sheegay ilmo yuusuf walaalkood inay caalkii ku rideen faa'iidooyin fara badan iyo duruus badan baa ku jirta waxaa ka mid a masalan shaydaanka iyo bini aadamka siduu cadow ugu yahay ilaa heer uu gaadhayo inuu labada walaalaha isku diro oo isku dilo xasadka iyo iyadana dhibaatada uu leeyahay iyo inuu keeni karo dadka wada dhashay xataa inay isdilaan sidoo kale waalidka haddii carruurtiisa uu kala jecel yahay jacaylku wax la celin kara ma aha hayl qalbigiisa ma hanan karo laakiin waxaa la doonayaa inuusan muujinin jacaylka carruurta uu kala jecel yahay waa inuusan u muujinin carruurta maxaa yale waxaa ka dhalan kara inay isxastaan oo iyagii iscolaadsadaan ta kaleetana inuu isku dayo inta karaankiisa carruurta inuu cadaalad u sameeyo taa macnaheedu ma aha nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ayaa khalad sameeyey lagama wado laakiin arrinta meesha ku jirta darsiga laga faa'iidaysanaya wuxuu yahay laynoo sheegay in waalidku uu ku dadaalo carruurta inuu u muujiyo inay u siman yihiin si ayna dhexdooda dhibaata uga dhalanin arrimo ay kuwaasi ka mid yihiin sabirka iyo adkaysiga nabiyullaahi yacquub calayhi salaam markii loo sheegay wiilka arrimahaas oo dhan baa macnaha qisada qaybteeda ina kasoo faaidaysanay qisadii baa marka lasii wadaa nabiyullahi yuusuf calayhi salaam oo ceelkii lagu riday ayaa inoo dambaysay wa jaa-at waxaa timid sayaaratun socotaa timid koox socota fa arsaluu markaasay direen waalidahum koodii aroorahayay mid ceelka uga soo dhaamiyay direen fa adlaa wuu raariciyey dalwahu wadaantiisii buu raariciyey oo ceelka ku raariciyey qaala markaa wuxuu yihi yaa bushraa bishaaray yani farxadu bishaaray haadaa kani ghulaamun wiil wey wa asaruuhu way qariyeen nebi yuusuf bidaacatan isaga oo badeeca wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weya bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan washarawhu way gateen nebi yuusuf bihamanin lacag bay ku gateen baksin oo naaqis ah lacag dhiman daraahimo ayay ku gateen dirhamyaalo macduudatin oo la tiriyey wa kaanuu waxayna ahaayeen fiihi yuusuf dhexdiisa min azaahidiina kuwii saahiday ahaayeen kuwa aan rabino saa aan usii jeclan bay ahayn qisadu qaabkay u socoto waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan buu marinaya darsiga ugu muhiimsan ee qisada ku jirana wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa inuu imtixaan mariyo kolkay imtixaankaa ka baasaan ku kala la geliyaa kolkay kaa ka baasaanna ku kala la geliyaa imtixaanada faraha badan ee isu daba maraya markay ka wada dhexbaxaan buu ilaahay doortaa subxana wa tacala oo meelshii ugu dambaysay ay iimaanka ka gaadhaan macna waxaa soo dhammaatay walaaladiibaa yaa ku kacay ceel bay natiijadii ugu dambaysay ku rideen xaaladiisu maray halkaa tahay ilaahay subxaana wa tacaala sabab buu usoo dirayo qolo socotaabaa meeshii soo agdegtay waxay soo dirsadeen nin ceelka biyo uga soo dhaamiya ninkii hadduu ceelka wadaantiisii ku riday wadaantii waxaaba iska soo laalaadiyey nebi yuusuf oo ceelka ku jira meeluu isleeyahy maruu isleeyahay wadaantu culusa oo yani culuskeeda uu la yaaban yahay oo uu moodaya inuu biyo wato wiil yaroo qurux badan unbuu ceel kala soo baxay markaasaa wuxuu hi yaa bushraa bishaaray farxad wey macnaha bishaaray kani waa wiil waa wiil yaroo dhalinyara aad u qurux badan waa wax la yaab le meelaad biyo ka sugaysay oo bini aadan uu kaaga soo baxay qurux badan taabaa macnaha waxa wey bishaar ahaan uu ku tilmaamaya macnaha kadibna rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay ceelkii markay kala soo baxeen way isqarsadeen halkaasi laba tafsiir baa ku jira kuwa qarsanaya badeecad ahaan ka dhiganaya ma walaaladiiba tafsiir wey oo waxay leeyihiin walaaladiibaa meesha ka agdhowaa markii ceelka ay kala soo baxeen nimankiisa cotada ahaa baa intay kusoo yaaceen ba waxay yidhahdeen annagaa iskale waana addoon ee naga gata lacag bay wa ka siisteen iyaguna way qariyeen arrinkiisa badeeco iyo shay ay gataan oo ka iibsadaan si ay uga dhigtaan isaguna wuu isqariyey oo hadda wuxuu isu qarinayaa inuu gacan kale galo baa waxay u dhaantaa inuu walaaladii gacantooda dib ugu noqday dilaan wa asaruuhu bidaacatan in walaaladii laga wado waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala in laga wado wa asaruuhu bidaacatan nimankii ceelka kala soo baxay way qariyeen arrinkiisa isaga oo badeeco ahoo sidii alaab ay ka ganacsanayaan oo kale ay qariyeen yay ka qarinayaan saaxiibadoodii kaley wada socdeen safarta qaybteedii kale bay ka qariyeen oo mayna u sheegin inay ceel kala soo baxeen ee way qariyeen arrinkiisa isagoo badeecad amaana badeecad ahaan buu marka noqday nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo shay la iibsado ayuu noqday kadibna washarawhu bithamanin alla subxana wa tacala waxay samaynayaan wuu og yahay oo wuu la socdaa way iibsadeen bu rabbi subxana wa tacala cidda iibsanaysa waxaad tidhahdaa waa walaaladii washarawhu walaaladii baa gatay sida ibnu katiir iyo keyrka ay rajaxayaan walaaladii baa gatay lacag aada u yar oo naaqis oo dhiman bay ku gateen oy dad kaga gateen waa lasii cadeeyey waxaa la yidhi waxay ahaayeen daraahim tirsan bay ahayd daraahim yaroon badnayn bay ku iibsadeen oo maxaa may lacag fiican siistaan kolley kolley hadday gadanayaan wiilka yankee quruxda badan may lacag fiican yani siistaan oo yidhi kula wareegaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa kaanuu fiihi min azaahidiin mayna rabinba haddii xataa bilaash lagaga qaadanayo inay bixin lahaynba ba laga yaabo maxaa yeele waxay rabaanba ma ahayn maana wa kanuu fiihi min azaahidiin saas rabbi yihi subxana wa tacala wa jaa-at waxaa timid sayaaratun ayaatihim bal ufirs ilaahay subxaana wa tacaala markuu ceelka salkiisa ku dhacay wuxuu usoo qahray oo usoo cabiidiyey socoto xaggay ka yimaadeen ilahay baa keenay subxana wa tacala shayga markuu ilaahay doonayo inuu macnaha waxay wax ka qabto sabab buu u sameeya wa jaa-at waxaa timid sayaaratun ayaatihim socoto fa arsaluu way direen waalidahum koodii aroorahayey kii ceelka ugu aroorahayay bay direen fa adlaa markaasuu raariciyey dalwahu wadaantiisiibuu raariciyey oo ceelka ku riday ceelku ku raariciyey qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa bushraa halkaa waxaa ku jira yuusuf baa soo raacay wadaantii oo banaanku ula soo baxay qaala markaasaa wuxuu yidhi markuu arkay yaa bushraa bishaaray bishaaray waa maalinkaagii imow haadaa kani hulaamun wiil wey wa asaruuhu way qarsadeen walaaladii iskaga wado waxaa tidhahdaa wa asaruuhu way qariyeen arrinkiisa socotadii way ka qariyeen mayna u sheegin bidaacatan xaalo uu yahay badeeco isagoo badeeco inay gataan ay ku talagashan yihiin ah tijaaro ay ka ganacsadaan wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye bimaa yacmaluuna ilma yuusuf waxay samaynayaan ilaahay ma mooga ee wuu socda hadduu doonana wuu ka celin lahaaye laakiin wuxuu ilaahay xukumay baa meesha ka socda washarawhu markay arrinkiisa qariyeen maxay sameeyeen washarawhu way iibsadeen walaalkood biamanin lacag bay ku iibsadeen baksin oo naaqis ah qiimihiisii xataa hadduu addoon ahaan lahaa qiimihiisii ma dhanna waa lacag dhimanoo yar wey daraahimo bay ku iibsadeen dirhamyaalo macduudatin oo la tiriyey tirsan oo aan badnayn wa kaanuu waxayna ahaayeen fiihi dhexdiisa min azaahidiina kuwa kuwa yani waxawey saahiday ahaayeen saahid zuhdiga waxa la yidhahdaa shayga markaad rabin kuwa aan rabin bay ahaayeenoo inay iskaba wareejiyaanba diyaar waa macna waqaala aladi ishtaraahu min misra limra'ati akrimi maswahu casaa an yanfacna aw nattakidahu walada sidaasuu walaalihii gacmahooda kaga wareegayo way iibiyeen markay iibiyeen kadib nimankii socotada ahaa baa la tegey addoon ahaan baa marka loo wataa waa addoon la doonayo in la gato oo gacan gacan gacanba gacan ku wareejiso oo lacag la siisto oo suuqyadaa lagu kala gadanaya sidaasay marka kula tageen say usii wadeen iyagana waxaa ka iibsaday nin reer masar ah oo wasiir ah waa ka marka wa qaala wuxuu yidhi alladii midkii ishtaraahu iibsaday oo min misra xaal uu reer masar ka mid yahay min ahli misra masar dadkeeda xaal uu ka mid yahay wuxuu yidhi ninkaasi limra'atii xaaskiisa wuxuu ku yidhi akrimii maamuus oo wanaaji maswaahu makaanu nagaadidiisa wiilku meeshuu seexdayo meeluhu ku nagi yahay hagaaji casaa waxaa mudan an yanfacanaa inuu naanface aw amase nastakidahu inaan ka dhigano waladan inaanu wiil ka dhigano wakadalika sidaas oo kale kadalika sidaa aanu yuusuf u badbaadinay sidaasoo kaleaanu makanna waxaanu u makaninoon u hansiinay liyuusufa yuusuf waxaanu u hansiinay fi lardi dhulka saasoo kale aan u hansiinay walinucallimahu iinaan barno daraaddeed min ta'wiili laxaadiidi wararka fasiridood sheekooyinka sida loo fasiro wallahu allana haalibun waa kareeya yani wallahu alle haalibun mid kareeyo weeye calaa amri arrinkiisa dushiisa midka kareeyo wey walakina aktar annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga inuu ilaahi subxana wa tacala arrimihiisa u reeyo walamaa balaga markuu gaadhay ashuddahu adaygiisii markuu gaadhay oo uu adkaaday ayaanu aataynaahu waxaanu siinay xukman xukun baanu siinay oo nebinimo ah wa cilman cilmina waan siinay wakadalika sidaasoo kaleana najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafala ee camalkooda hagaajiya nabiyullahi yuusuf calayhi salaam qoladii socotada ahayd ee la wareegtay masar bay tageen masar markay tageen waxaa ka iibsaday nin wasiir ahaa oo dawladda markaa meesha ka jirtay jago ka hayay ninkii baa la wareegay ninkii markuu la wareegay xaaskiisii buu la dardaarmay wuxuu ku yidhi wiilkan hagaaji maamuus makaanu nagaadigiisa hagaaji buu ku yidhi yani makaanu nagaadigiisa waxaa laga wadaa meeluhu fadhiisto gobashiisa yani meelaha uu ku ciyaaro kulli yani waxa wey isaga oo dhan hagaajiyo si fiican yani waxa wey u maamuus buu ku yidhi macnaha maamuus oo wiilkaa hagaajiyo wanaaji buu ku yidhi maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inu inuuna anfacaan laga yaabo ama awiilba ka dhigano isagoo wiil ahayn inoo ahayn markuu xoogaysto inaynu ku intifaacnaa laga yaabo oo de maadaama aan korinay korintaa aan korinay inuu inooga abaalgudo markaa uu ina anfaco waa laga yaabaa ta labaad inaynu wiil ka dhigano waa dhigi kartaaba oo inaga inagu abtirsadaba yani inay is-ilxaaqiyaan oo yani inaan wiilkeennii oo kale intaan ka dhigno inaga inagu abtirsadona waaba dhici kartaa wiilkaasi si fiican uga dadaal bu ku yidhi marka u fiirso yacni ga ceel buu ku dhacay ceelkii waa laga soo saaray gacan baa la geliyey addoon ahaan buu noqdayo waa la kala iibsanayaa sidii xoolihii oo kaleeto sooma imtixaana ma aha tiina ilaahay baa ka saaray oo waxaa lagu wareejiyey guri nin wasiir ah ayuu ku wareegay ninkii wasiirka ahana wuu ka dardaarmay oo xaaskiisii buu yihi wiilkaas si fiican u hagaaji meesha xaaladu marayso halkaa wey walaaladiina maxay ku talagaleen inuuba dhintoo la dilaba rabbi subxaana wa tacaala baa marka intaas soo wadayo wuxuu yidhi sidaa hadda aan u badbaadinay yuusuf sidaasoo kaleeto ayaanu dhulka u makaninayna bu rabbi subxana wa tacala yacni waxaa laynoo sheegayaa hawshu inay u socoto alla inuu doonayo inuu wiilkan dhulka u dhiibo oo xil loo dhiibo oo la makaniyo dhulka waana dib dambe arrinta ka imaan doonto isagoo dawladda jago sare ka haya baynu u tegi doonaa marka kadalika makanna liyusufa fi lardi saasaa laga wada waxaanu rabnaa dhulka inaanu makanino iyo in aanu barno sida loo fasiro wararka iyo sheekooyinka iyo riyooyinka si arrintaasi u suurowdo marka meel walba oo uu ku dhacdo waa in laga badbaadiyo haddii ceel lagu rido waa in laga saaro haddii la kala gatay waa inuu gacantaa ka wareego gacan wanaagsan waa in lagu wareejiyo arrintiisa waa in laga dardaarmo intaasoo dhan waxaa loo wadaa arrin ilaahay ku talagalay baa la doonaya in la gaadho oo ah in dhulka la makaniyana waa la rabaa riyooyinka inuu fasirana waa la rabaa oo xilliguu fasiri lahaa la gaadho saas way macana kadib baa alla subxana wa tacala wuxu uhi wallahu haalibun calaa amrihi arrimihiisa ilahay waa u reeya arrimihiisa ilahay waa ka reeya waxaa laga wadaa arrin hadduu rabo lama hor istaagi karo si alla si uu ku suurtageliyoba waa sii suurta gasha haddii adduunka oo dhan isu tago arrintaa inuu ka horta kaga hortegi karo yuusuf rabbi wuxuu qadaray inuu jago sarana adduunka ka qabto riyooyinkana fasiro adduunkao dhan hadduu isku dayo yaraan inay ku dilaan ma dili karaan sooma waa qisadii sidii nabiyullaahi muusa oo kaleeto calayhi calaa nabiyina salaatu wasalaam alle arrin buu ugu talagalay inuu rasuul ka dhigto ku talagalay fircoon iyo qibdiyiintii in lagu baabiiyaa lagu talagalay fircoonna qorshihiisu wuxuu ahaa inuu yaraantaba ku dilaba laakiin ma surowday maya tii ilaahay unbaa socotay wallahu haalibun calaa amrihi wax ilaahay damacsan yahay waa inuu fulo si kasta haddii looga hor yimaadana yani waxa weya lama baajin karayo wy maanaa laakiin dadka intooda badani saa uma i ogo alla inuu arrimihiisa isagu uu haalib u yahay dadka intooda badan lama socdaan macnaha nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markuu adaygiisii gaadhay adayga maxaa laga wadaa adayga waxaa laga wadaa markii uu da gaadhay oo caqligiisuna adkaaday jirkiisuna adkaaday ilan ilmo yar buu ahay da buu gaadhayo ma soddon jirba ma afartan jirba lama sheegin laakiin markuu xoogaysin baa layihi ayaa waxaan siinay bu rabbi subxana watacala nebinimona waan siinay cilmina waan siinay dadka muxsiniinta samafale camalkooda hagaajiyana saasaan ugu abaalmarinaa abaalgudkaa yuusuf la mariyey muxsiniintao dhan baa iskaloo saasuu ilahi subxana watacala ku abaal ugu abaalmariyay ku abaal ugu abaalgudaa macna wa qaala wuxuu yihi alladii midkii waa ninkii yani wasiirka ah casiiz boog iyo kacbiy suuraddu kacbi wa qaala wuxuu yihi alladii midkii ishtaraahu iibsaday min misra xaal uu reer masar ka tirsan yahay limra'atii xaaskiisii wuxuu ku yidhi akrimii maamuus oo wanaaji maswaahu makaanu nagaadidiis meelaha uu ku nagaado oo uu joogjoogo hagaaji weyne macnaha oo si fiican uga warhay casaa waxaa mudan an yanfacanaa inuuna anface aw amase natakhidahu inaanu ka dhiganno waladan inaynu wiil ka dhiganno wakadalika sidaas oo kale sidaa aanu u badbaadinno ceelka aan uga saarnay oo kale ayaanu makannaa u makaninay liyusufa yuusuf baanu makaninay fi lardi dhulka dhexdiisaan makaninay yani waanu hansiinay oo waanu dhiibaynaa wy macnaha walinucallimahu iyo inaan barno daraaddeed min ta'wiili laxaadiidi wararka fasiritaankoodiiyo sheekooyinka sida loo fasiro waa riyooyinke inaanu barno daraaddeed baan saa u yeelna wallahu allana haalibun midkii haalibun midkii yani adag wey calaa amrii arrinkiisa dushkiisa midkii u adagoo u reeyo wey macnaha yani arrinka uu damacsan yahay wuu dushiisuu ka reeyaa waxaa laga wadaa wuu fuliyaa lagamana hor imaan karayo walaakina aktar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogo inuu ilaahay arrimihiisa u adag yahay saa ulama socdaan walamaa balaqa markuu gaadhay yuusuf ashuddahu adaygiisii markuu gaadhay oo caqligiisii iyo jidhkiisiiba adkaadeen ayaanu aataynahu waxaanu siinay xukman xukun baan siinay xukunka waxaad tidhahdaa nebinimona way tahay dadkoo la kala xukumona way tahay hayani waan utegi waa imaan doonta inuu dawladda jago ka qaban oo dadka kala xukumiya waan utegi doonaa xukman xugumna waan siinay oo nebinimo iyo macnaha xukunkii dadka la kala saaraya wa cilman cilmina waan siinay wakadalika sidaas oo kale ayaanu najzi u abaalmarinaa oo nagu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa acmalyaalkooda hagaajiyey ee samafalaha halkaana marxalo kale lagaga soo gudbay marxaladii uu gacanta ku dhacay la kala gatay guri fiican buu marka dambe ku dambeeyey ayib haddana imtixaan cusub baa ku bilaabanaya gurigii uu galay laftiisii buu daadku u galaya gurigiisii buu imtixaan kaga bilaabanaya gurigiisi gurigii u galay wa raawadatu waxaa dalabtay waxaa doontay allatii haweenaydii huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa can nafsihi naftiisay ka doontay wa hallaqat wayna xidhxidhay alabwaaba iridihii bay wada xidhay wa qaalat waxayna tihi haytaka hayta laka kaalay war kaalaya soo dhawo bay ku tii qaala wuxuu yihi macaada allah alla maganti magan allah ilaahay baan ka magangeli way waxaad sheegayso maxaa yeelay inahu isagu oo ayaa ninkaagu rabbii sayidkaygii wey axsana wuu wanaajiyey maswaaya makaanu nagaadigayguu hagaajiyey inahu shaniguna wuxuu yahay laa yuflixu inaysan liibaanin alzaalimuuna kuwa zaalimiintii ma liibaanaanoo ma aflaxan macnaheedu waxa weeye haweenaydii lagala dardaarmay ee lagu yidhi wiilkaa ka warhay oo hagaaji oo gobashiisa iyo cuntadiisa iyo si fiican uga warhay ayadii unbaaba wiilkii damaci ka galay ila waxa wey nabiyllahi yuusuf calayhi salaam aad buu quruxsanaataan utegi doono way doontay oo naftiisii bay ka doontay intaa keliya mayna ku gaabsanina iridihii o dhan bay soo xidhatay markaasay u yeedho waxay tihi hayta laka kaalay wey maana kaalay wax u shaqabo markaasaa wuxu ihi macaad allah magan alla macaada allah ilaahay baan magan uga ahay waxaad sheegayso ilaahay baan ka magangelayaa sababtu waxay tahay inahu rabbii axsana maswaaya meesha laba tafsiir baa ku jire midi waxa weeyaan rabbiida wuxuu ka wadaa yani haweenayda ninkeeda waa sayidkaygi rabbina sayidkana rabbi waa la yidhahda waa sayidkaygii nagaadigaygana wuu hagaajiyey meeshaan ku nagiyahay iyo guriga iyo wuu isoo dhaweeyey oo wuu igala kaa dardaarmay oo si fiican buu ii soo dhaweeyey igama mudna marka reerkiisa iyo xaaskiisa inaan u dabamaro innahu rabbii axsana maswaaya ma aha inaan ugu abaalgudo inaan reerkiisa farxumeeyo saa inuu ka wado waa suurtagal innahu rabbii inuu ka wado allaha weyn oo uu leeyahay rabbigay ayaa makaanu magaadigayga hagaajiyey saas daraaddeed inaan caasiyo iguma habboona sababtuna waxa weeyaan dadka daalimiinta ee khalad ka galay ma aflaxaan weligood saas daraaddeed gabadhya raalliga wey waraawadasu waxaa doontay allatii midda huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa can nafsihi naftiisay ka doontay naftiisay bay ka doontay wahallaqat weliba waa xidhxidhay alabwaaba iridihii o dhanna waa xidhay yani si uu u dhiirado ta labaadna aan kor looga imaanin wa qaalat waxay tidhi hayta laka kaalay kaalay oo soo dhawow qaala wuxuu hi macaada allah alla maganti magan alla wey manaa ilaahay baan magan ubaahi waxaas inahu alle rabbi rabbiga wey axsana wuu wanaajiyey maswaaya inahu isagu inahu shaniya rabbii rabbigay inahu isagu dhe ninkaagu axsana wuu wanaajiyey maswaaya makaani nagaadigayga meeshaan ku nagiyahan jooga wuu wanaajiyey saas daraaddeed igama mudna inaan si xun ugu abaalgudo reerkiisa xumeeyo inahu shaniya waxa weeye laa yuflixu ma liibaanaan alzaalimuuna aalimiintu ma liibaanaan hadda haddaad yani xumaan iyo dulmi ku kacdana ma aflax lawla an ra'a burhaana rabbihi kadalika linasrifa canhu suu'a wlfaxshaa halkaasi marka yani waxa weyaan ilahi subxaana watacaala baa waafajinta iska leh laakin nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waxaa laga qaadanayaa diqada iyo kalsoonida iyo iimaankiisu siduu u xoog badnaa cayl waxay leeyihin waxaa ku kulmay in alla intii uu nin xumaan ugu yeedhi karta waa isugu tagtay haddana ilahay baa dhowlay subxana watacaala maxaa yeelay isagu waa nin dhallinyaro ah dhallinyaradana shahwadoodaa xoog badan waa marka labaadee reer iyo xaas male waa marka saddexaadee dhul qariibuu joogaayo markaad dhul qariiba joogto ceeb kama cabsad waa marka afraadee haweenaydu haddii aad isdhihi lahaydba amay ku diidaa iyadii baaba diyaaroo codsanaysaba waa mar kale ay ridihii oo dhan bay soo xidxidhay oo waxba laga cabsan lahay waa mar kaleetee dumarka lama sinno ee waa haweenay wasiir qabo oo daatu jamaalin wa mansiba yani magac iyo sharaf iyo xoolo isku darsatay iyo weliba qurux intii dumar loogu xilaan lahaana weynaada waa mar kale ee waa haweenaydii uu gurigeeda ku noolaayo cabsi baa imaan karta oo haddaad diiddo amayba ku dishaaba sooma tarkiib iyo tarhiib intii uu nin arrin ku xambaari lahayd baa isugu tagtay haddana maca dalika muxuu ka istaagay macaad allah magan alluu soo istaagay saas man waxaad garan kartaa iimaankiisu heerkuu joogay ayaad macnaa waxa way dareemi karaysa walaqad hammat biha walaqad hammat way damacday bihi isagii ayay damacday wa hamma wuu damcay bihaa iyadii buu damcay lawlaa an ra'aa haddayna jirin an ra'aa inuu arkay burhaana rabbihi rabbigii burhaantiisa inuu arkay haddayna jiri lahayn isaguna wuu damcay kadalika sidaasaanu samaynay ama alamru arrinku kadalika saas linasrifa inaanu jeedinno daraaddeed baan saa u yeelnay canhu xaggiisa assuu'a xumaanta inaan ka jeedin waalfaxshaa'a iyo midda foosha xun oo zinada ah maxaa yeelay inahu isagu min cibaadina addoommadanadii buu ka mid yahay almukhlasiina ee la saafi yeelay addoommadayda xulka ah ayuu ka mid yahay bu rabbi subxana watacala walaqad hammat bihi way damacday inay damacday garanayno taas waba iska caddahayo maba aynan qarsaninba bareeraheedu way dhiibatay war kaalay bayba ku tiriba way iska caddahay taas laakiin wahama biha maxaa laga wadaa wahama biha horta nabiyullaahi yuusuf calayhi salaami xumaani kama dhicin inaysan xumaani ka dhicinna in alla intii arrinta xidhiir la lahaa oo dhan baa dhamarkaad kacda isagu wakaa macaad allahi buu taagay xaaskan islaantan hadda laga keli la-yahayna waxaan u tegi doonaa ayada oo qiranaysa oo leh aniga ayaa khaldanaa markhaatigii goobjoogga ahaana isagoo qirayaynu u tegi doonaa ninkeediio isaga laftiisa ictiraafayna waa u tegi doonaa allow u markhaati kacayna waa jirta kulli wax intaasna waxay isugu tageen nebi yuusuf inaysan xumaan ka dhicin wahama biha maxaa laga wadaa marka hama bi hada mufasiriinta salafka qaar badan waxaa laga soo guurinayaa inay leeyihiin damaaci baa galay yuusuf laftiisa bal waxay leeyihiin wuuba isku dayayo markuu labada lugood dhexdooda fadhiistay hawshiina inuu qabto uu qarka u saaran yahay baa ilaahay ka leexiyey sidaasi tafaasiir baa kusoo arooraysa salafka laga warinayo laakiin waxay leeyihin culimadu tafaasiirtaasi ama ma sugna xagga sanadka marka la fiiriyo ama xataa hadday sugnaato wax marfuuco nebiga gaadhsiisan kuma jiro waa tafaasiir inteeda badan loo badinayo kutubta reer bani israiil in laga soo guuriyey tafsiirka fiican muxuu yahay laba tafsiir baa u fiican aayadda in la mariyo tafsiir waxa weeyaan in la yidhaahdo wahama biha wuu damcay haddii aan burhaanta ilaahay inuu arkay haddayna jiri lahayn wuu damcay laakiin burhaantii ilaahay buu arkayoo ma damcin saas maana yacni inuu damcaayo waxay ku xidhan tahay burhaanta ilaahay in la helo burhaantii ilaahayna waa la helay saas daraaddeed damci ma dhicin hadalku marka wuxuu isugu xidhnayaa wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbii baa isku xidhan wuu damcay haddayna jiri lahayn burhaanta ilaahay inuu arkay haddayna jiri lahayn wuu damci lahaa laakiin burhaantii buu arkayo ma damcin damaaciba kama dhicin sidaa in la yidhaahdaye aad bay u fiican tahay muxaqiqiinta tafsiirka qaar ka midana way rajaxayaan laakiin waxoogaa bushi xagga carabiyada ah bay ku soo aroorinayaan bushigaana waxaad ka fiirisaan albaxrulmuxiibka uu leeyahay abuxayaan iyo bayaanka labadaasaa bushi bixinaya ayay ka fiiriye tafsiirkaasi waa ka fiican wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi lawlaada iyo jawaabteeda iyo mahor martaa iyo madib martaa iyo taasay ka doodayaan hadda haddaynu galla waxoogaa waktigeenu u qaadanayso laakiin kutubta ugu noqon ayib taasi waa tafsiir tafsiirka labaadi waxa weeye wahama biha wuu damcay damaacigaasi hamigaasi marka wuxuu noqonayaa qalbiga waxoog wax ku soo dhaca markaadana ruux iska celiyo doonida qalbiga kaaga soo dhacaysa masalan waad sooman tahay markaad sooman tahay biyaha rabitaankooda iyo cuntada rabitaanka iyo xunay kasoo dhadhacaysa sooma laakiin ma lagu qabsanaya maya bal haddaabad ilaahay dartii uga tagto ajir baabad ka heli sida nabiga xadiiskiisa kusugan sal ly slm man hama bxasana bisayiatin falam yacmalha kutibat lahu xasana mujarad wax qalbiga kusoo dhacay haddaad adigoo si kasta ilaahay uga cabsanaya aad naag quruxsan aragto waxoogaa qalbigaaga way kaa geli laakiin isla marka haddana iimaanka iyo taqwada ilahay qalbigaaga ku jirtaa markaa tuuraysa taasoo kale marka wax kasoo qaad male waa kuwa kuwa ilaahay dhaafay oo wax kasoo qaadka lahayn dembina looga qoraynin bal ilaahay dartii waxaaba looga qorayaaba alla dartii hadduu uga tago xasaniyo ajir baaba looga qoraya inay taas tahayna waa suurtagal oo middaa waxaa fasiraya waxaa maraya rag badan oo muxaqiqiinta tafsiirka ka mid a ibnu kaiir baa rajaxaya ibnulqayim ibnu taymiya kulli halkaas maraya macna ayib adiga labadaa tafsiir midkaa doonto mara laakiin in la yidhaahdo wuu tilaabsaday oo yani hawshiibuuba gudagalay oo tafaasiirta noocaas oo kaleeta waa laga fiican yahay macnaha walow mufasiriinta salafka qaar ka mid ah ma ka sugnaata lakin wax marfuuca ma aha rabbi wuxuu yhi subxana wa tacaala saasaanu yeelay burhaanta la tusay maxay ahayd marka burhaanta la tusay ee arrinka ka celisay maxay ahayd burhaanta la tusay culimada qaarkood waxay leeyihiin aabihii yacquub oo wuxuu arkay suuradiisii oo farta dhexda ka qaniyeysa saas qaarka odhan qaarna waxay leeyihiin ma ahe ninkii xaaskan qabay suuradiisii baa la tuso lasoo hordhig qaarna waxay leeyihiin ma ahe hadal ilaahay oo goodi ah ruuxii zino ku dhaca ayaa la tusoo la hordhigay qaarba siday odhanayaan burhaanta waxyaalaha iskaga dhigayaan laakiin waxaa fiican inaad tidhahdo qur-aanku burhaan unbuu yidhi burhaanta in lagu daayo nooca yare tanna waa suuroodaa tanna waa suuroodaa sida ibnu jariir babri uu dooranay macnaha walaqad hammad xaqiiqe way damacday haweenaydii bihi isaga ayay damacday damaaci keliyana ma ahayna wayba ku tilaabsatay wahama wuu damcay bihaa iyada lawlaa an ra'aa haddayna jiri lahayn inuu arkay burhaana rabbihi rabbigii xujadiisa inuu arkay haddayna jiri lahayn wuu hamin lahaayo wuu hamiyey laakiin burhaantii rabbigii buu arkayo muusan haminin saaskan kadalika sidaas oo kale ayaanu facalnaa kadalika sidaasaan yeelay linasrifa si aan u jeedino canhu xaggiisa assuu'a xumaanta aan uga jeedino xumaanta waxaad ku fasirtaa khayaanada iyo haweenaydii ou jeclaada iyo taataabashadeeda iyo xumaanta ku fasir walfaxshaaa iyo zinada inaan ka leexino oo yani waxa way galmadii ah maxaa yeelay inahu isagu min cibaadina addoommadanada ayuu ka mid yahay almukhlasiina ee la saafi yeelay ee la xushay mar haddaad mukhlisiinana waa riwaayad kale waxaan u jira waa qiraaco kale macnaheedu waxa weeye ilaahay baa xushay mar hadduu xushayna ilahay waa inuu ilaaliyo addoommada noocanee kale ilaahay xushay waa la ilaalin wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min dubur way damcday isaguna burhaanta rabbi haddayna jiri lahayn wuu damci lahaa ayib xalkood muxuu ku dambeey marka wastabaqaa way u kala orotameen albaaba iriday u kala orotameen iriday u baratameen waqadat way jeexday qamiisahu qamiiskiisii bay jeexday min duburin xagga dambay ka jeexday wa alfayaa way heleen labadoodii sayidahaa ninkeedii bay heleen ladalbaadii iridda agteeday ka heleen qaalat markaasaa waxay tidhi maa jazaau man cid abaalkii ma ahaanin araada doonay biahlika reerkaaga su-an xumaan la doonay abaalkiisu ma ahaanin ilaa an yusjana in la xidho mooye aw amase cadaabun cadaab mooye aliimun oo xanuujiya abaalkii wax kale sidaa mooyaane intaa ma ahan qaala wuxuu ihi marka nabi yuusuf calayhi salaam hiya iyada ayaa raawadatnii i doontay can nafsii naftayda iyadaa iga doontay wa shahida waxaa mara kacay shaahidun mid markhaati furaya oo min ahliha iyada dadkeeda ka mid wuxuu ku markhaati kacay sidan in kaana buu yidhi hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisu qudda mid la dilaaciyey ama la jeexay min qubulin xagga hore haddii laga jeexay fa sadaqad run bay sheegtay wa huwa isaguna min alkaadibiina beenalayaashu ka mid yahay wa in kaana hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisu qudda mid la dilaaciyey min duburin xagga dambe haddii laga dilaaciyeyna fakadabat been bay sheegtay wa huwa isaguna min alsaadiqiina kuwa runta sheegay buu ka mid yahay waa la cararay marka isagii waa cararaya yuusuf wuu cararay oo markuu arkay inuusan islaamtan ka baxsanaynin oo si keliya hadal ku daynaynin cabuu wax ka day naftoora bay kugu aamintaa wuu cararay isagii oo carar oo iridda ka baxaysle ayadiina ay daba ordayso inay qabsato doonayso baa waxay kula kulmeen iridda ninkeediibaba iridda kula kulmeen isagii oo guriga soo gelay soo ceeb ma taagna marka ceeb xaaladdu marka waa dhanaanaas khiyaanadeeda fiir marka hadalkiibay kala hormartay arrintiibay ku rogtay isaga waxay tidhi nin reerkaaga xumaan ka doonayo xumaan ku samaynaya in la xidho ama la ciqaabo oo la garaaco mooye abaal kalema leey waa un infaan la yeelo macnaha waxay ka wadaan ninkani naftaydan uga baxsan waay wuu eriyana hayay marka waxay u orabeen ba lole xaggii albaabka igu orabeen ba le iyadoo isaguna ka cararayo iyaduna ay eryanayso muddadaasay intay maradiisii gadaal qabatay cararkii u ka cararaya bay marka dilaacisay qamiiskiisii gadaal ka dilaacisay ninkeedii baa iridda lagu kulmay arrintiibay yuusuf ku rogtay waxay ka dhigtay jeeday ninkiibay ku dacwaysay yuusuf marka uu isdifaacay wuxuu ku yidhi iyada ayaa i doonaysay oo nafteeda iga doontay oo i codsatay markaana waxaa markhaati kacay nin ehelkeeda ka tirsan culimada qaar ka mida waxay leeyihiin say u badan yihiin wey wuxuu ahaa ilmo yar oo iyada reerkeeda ka dhashay sidaa xadiid baa ku soo arooray imaam axmed uu soo saaray laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin waxay u badan yihiin wiil yar buu ahaa wiilkii yaraa wuxuu ku markhaati kacay oo markhaatigu furay waxay noqotay ninkii xaaska qabay buu la hadlo wuxuu ku yidhi maradiisa fiiri qamiiska uu qabo hadduu gadaal ka dilaacsan yahay hadduu horay ka dilaacsan yahay xagga hore run bay sheegtay oo isaga ayaa wuxuu ahaa weerar ahaa isagaa markaasi wax rabay celintii ay iska celinaysay bay maradu dilaacday saas daraaddeed runteed weeye isaguna waa beenaale haddii laakiin qamiisku gadaal ka dilaacsan yahay hade macnaheedu isagaa carar ahaayo way daba ordayso markaasay marada saa u qabsay saasayna maradu ku dilaacday oo markaa waa beenaley isaguna run buu sheegaya ee qamiiska ku noqaa la yidhi ninkii odayga ahaa ee reerka lahaa wastabaqaa way u kala orotameen oo yani way way u kala dhaqtameen albaaba iridda ayay u orotameen iyadii iyo macnaha wax weeyaan yuusuf waqadat way jeexday qamiisahu qamiiskiisii bay jeexday min duburin xagga dambey ka jeexday wa alfayaa way heleenoo way la kulmeen sayidaha ninkeedii ladalbaabi iridda agteeday kula kulmeen isagoo soo gelhaya bay iridda kula kulmeen qaalat markaa waxay tihi ma jazaau maadan naafiye ka dhig maa jazaau maa jazaau man cid abaalkii ma ahanin araada doonay biahlika reerkaaga suu-an xumaan la doonay oo faaxishiya zina la doonay abaalkiisu ma ahanin ilaa an yusjina in la xidho mooye aw amase cadaabun cadaab mooye wax kale ma ahanin cadaabkaasoo aliimun wa xanuujiya qaala wuxuu yihi hi yuusuf calayhi salaam hiya iyada ayaa raawadatnii iyadaa dambiga iska leh haddana iyadii baa ka hor dacwoonaysa wy macnaha hashu iyadaa geela cunaysa iyadaana cabaadaysa dhan soomaalidu iyadaana khaladkii leh iyadaana soo dacwoonaysa saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa haddii aad aragto mid dhiig ka daadanaya ha u garaabin ilaa meeshuu ka yimid aad tagto waxaaba laga yaabaa mid mayda inuu ka yimid marka ugu horaysa waxa laguu sheego lama qaato waxbaa la hubsadaa laiska hubiya macna haweenaydan iyadaa khaladkii leh haddana nebigii bay ku rogtay waxay tihi isagaa lahaa maartay yani gardaro dhan lah qaala wuxuu yihi hiya iyada ayaa raawadatnii i doontay can nafsii naftayda iyadaa iga doontay wa shahida waxaa mara kacay shaahidun mid markhaati kacayo oo min ahlihaa iyada ehelkeeda ka mida dadkeeda ka mida wuxuu ku markhaati kacay in kaana hadduu yahay qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu qudda mid la jeexay min qubulin xagga hore mid laga jeexay hadduu yahay fasadaqad run bay sheegtay wa huwa isaguna min alkaadibiina kuwa beenaalayaashabu ka mid wa in kaana hadduu yahay qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu qudda mid la jeexay min duburin xagga dambe laga jeexay hadduu yahay fakadabat been bay sheegtay wa huwa isaguna min asaadiqiina kuwa runta sheegayu kamid isagaa markaa runta sheegay iyaduna been bay sheegaysa ninkii marka qamiiskii buu fiiriyey ninkii guriga lahaa falamaa goortii ra'aa uu arkay qamiisahu qamiiskiis qudda isaga oo la jeexay min duburin xagga dambe laga jeexay qaala wuxuu yidhi innahu isagu shaygan aad samaysay min kaydi kunna dhagartiinnii buu ka mid yahay shirqoolkii dumarow laydinku yaqaanay buu ka mid yahay inna kayda kunna dhagartiinniyo shirqoolkiinnuna cadiimun waaba wen yahay sidii nabad waxaa laydinku yaqaanaa shirqool culus yuusufu yuusufow acrib jeedso can haadaa kan ka jeedso waxba ha sii wadwadina warkaa qari wastakfirii na adiguna dembi dhaaf weydiiso lidembiki dembigaaga ilaahay u weydiisa inuu ku dhaafo maxaa yeelay inaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwa gafay baad ka mid tahay waad khaldantaye ilah ii dambi dhaaf adiguna oo ilahay u dhaafo arrintii markuu fiiriyey calaamadii iyo astaantii loo tilmaamay wuxuu arkay inay yuusuf u markhaati kacayso markhaatigiina waa ninkii waa kii furay markuu fidiyey qamiiskii gadaal buu ka dilacsanyay ceebtii waxaa yeelatay marka xaaskiisa waa ku cadda inay been sheegayso iyadu ay daalimada horor ahayd arrintu waa cadda marka markaasuu iyadii ku jeedsado wuxuu ihi innahu min kaydi kunna tani inaad intaad adigu khaladka samayso haddana dadka saartood sharaftooda wasaqaysaay min kaydi kunna dhagartiinni buu ka mid shirqoolkiinni buu ka mid maanaa waa waxyaabahaad samaysaan dumarka daatiin ina kayda kunna cadiimun dhagartiinnina waa weynta dhagartiinna iyo qaabkaad wax u sirtaan iyo qaabkaad wax u shirqooshaan iyo qaabkaad wax u degtaan iyo xarkaha saad u xidhaan arrin fudud maaha arrin culus wey aayaddan marka aayad kale la garab dhigo waxay leeyihiin culimmadu dumarka kaydkooda hadday kayd damcaan iyo kaydka shaydaanka midkooda halisan bay dhaha aayaddaas halisee wey ina kayda shayaani kaana daciifan bu ilah yidhi subxana watacala shaydaanka kaydkiisa waa tabar daran dumarkana maxaa la yidhi ina kayda kunna cadiimun baa layidhi waa ka nabigu uri sal lay waslam weligay ma aragbi kuwa caqligoodu dhiman yahay oo ragga ninka ugu caqli badan ee haddana ugu go-aan adag ka reeya oo aan dumarka ahayn ma arag buri nabigu sal lay slam hadday isku soo kaajeediyaan bas wey caqli buu lahaa iyo nin weyno khibradna buu ahaa iyo waxaasoo dhan waa dhamaanaysa ina kayda kunna cadiimun dhagartiinna wentahay yuusuf buu la hadla wuxu uhi yuusuf ow arrintaa ka jeeso arrintaa ka jeeso wuxuu ka wadaa arrinta waxbaha sii wadwadine halkaa kaga hadhowey macna ha wadwadine kuwa halkaa ku gaabi maxaa yeelay guriga ceebtiisii inay banaanka u baxdu diidan yahy marka arrinta halkaa kaga hadh buu yihi xaaskiisiina wuxuu ku yidhi nawaad khaldantaye ilaahay idimi dhaaf weydiiso buu ku yidhi macna meeshaa waxay leeyihin waxoogaa nin wuxuu waxaa ka muuqata inuu ninkaasi uusan nin masayr badan ahayn hayradii iyo raganimadii inuu xaaskiisa iyo reerkiisa xumaantooda ka masayro loo baahnaa wuxuu kaga gaabsaday war yuusuf oo adiguna arrinta ha wadwadhin ma adiguna ilahay dambidhaaf weydiiso intaa wax ka adag baa laga sugaya ninkaas laakiin waxay leeyihin madaxda iyo guryaha sarsare ceeb un banaanka usoo baxday un baa dhibta mooye laakiin wixii hoos hoosa dan weyn ba kamale ceebta banaanka timaadaa dhibta iyaga laakiin wixii hoos hoosa intooda badan dan badan kale kama laha macna ninkaasi marka waxaa ka muuqata inuusan nin adag ahayn oo reerka iyo waxliba waxay kusii tusaysaa haweenaydini mar haddii ay wiilka damcday inuu ka eliyey ah ama wiilka guriga ka kaxeeyo ama iyada siduu yidhaah intaa inbuu ku gaabsaday oo labadoodiiyo gurigooda joogu haddana kaga tegay ya ma nin kiirala masayr mula ninkaas masayrlaan marba ka muuqata ninka falamaa goortii ra-a uu arkay ninkii khamiisaw khamiiskiisii qudda inuu yahay mid la jeexay oo la dilaaciyey min duurin xagga dambe laga jeexay qaala wuxuu yihi inahu arrinkani inahu isagu waa arrinkan aad samaysay oo intaas wixii adigu samaysay inaad ninkan ku rabtay min kaydi kunna dhagartiinna ayuu ka mid yahay ina kayda kunna dhagartiinnuna cadiiman mudweye yuusufu yuusufow acrib jeedso can haadaa kan ka jeedso hafaafinio waxba ha sii wadwadina halkaa ku xidh oo ku daa wastakfirii na weydiiso alle wastakfirii weydiis dhaafid weydiiso alla weydiiso inuu ku dhaafo lidembika dembigaaga dhaafidiisana alla weydiiso buu ku yidhi iyadii maxaa yeelay inaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwa gafay baad ka mid tahay waad gaftay khalad baad gashay wey macnaha وqاla نisوة في اmadinai امrأة العaزيiزi turaawid can ftha can nafsihi sheekadii marka way baxday sheekadii uu ku talagashanaa inay guriga ku ekaato kuma ekaan ilan guriga shaqaalo badan baa jooga sideedabana waxa weeyaan bini aadamka wixii dhexdiisa maraa inta badan ma qarsoonaato sheekadii banaanka u baxday marka waa lagu sheekaysanaya wa qaala waxay yidhahdeen niswatun dumar waxay yidhahdeen oo fi lmadiinati magaalada dhexdeeda ahaaday imra'atu lcaziizi casiiska waa ninkii wasiirka ah casiiska xaaskiisii turaawidu way doontay fataahaa wiilkeedii yaraa ayay can nafsihi naftiisa ka doontay qad shaqafahaa wuu qalbi jeexay xubban kalgacayl iyo jacayl buu ku qalbi jeexay innaa anagu lanaraahaa waan aragnaabay dheheen fii dalaalin baadi inay ku dhex sugan tahay mubiinin oo cad macnaheedu waxa weeye dumarkii iyada la martabada ahaa ee wasiirada iyo madaxdii iyo ay qabeen baa warkeedii gaadheen iyagii baa marka ku sheekaysanay wartii heblo ahayd ee wasiirku qabay wiilkii yaraa ee gurigeeda ka shaqaynayay unbaaba laga kari waayba saasay leeyihin waa lagu faadsanaya waa lagu sheekaysanaya waa la camaraya qad shaqafaha xubban bay yidhahdeen weliba kalgacaylka iyo jacaylkay u qabtaay intuu xuubka qalbiga ku dahaaran dhaafay buu qalbiga salka u degay shiqaafka waxaa la yidhahdaa waa xuubka qalbiga ku dahaareena qalbiga saaran shaqafahana waxaa la yidhahdaa markuu xuubka intuu ka gudbo shaygu uu qalbiga dhexdiisa fadhiisto marka waxay yidhaahdeen yani qalbigeeda waxaa degay wiilka yarkaa jacaylkiisa inay khaldan tahay baan u aragna oo ay bunuunsanta ayadoo naag weyna wasiir qaba ah bal wiil yar waxay hadda isugu qaawinay u dawadi maxay inaa lanaraaha fii dalaalin mubiinin saasuu leeyay wa qaala niswatun haweeney waxay haween waxay dhaheen oo fi lmadiinati magaalada ku dhex sugnaa imra'atu lcaziizi wasiirka xaaskiisii turaawidu waxay doontay oy doonaysaa yani turaawidu waxay doonaysaa ama doontay fatahaa igaarkeedii fataaga waxa la wiilka dhalinyarada maadaama iyada uu shaqaynayo gurigeeda ku noolana iyadaa loo aaneeyey fatahaa igaarkeedii bale can nafsii naftiisay ka doontay qad shaqafahaa wuu qalbi jeexay iyada ayuu qalbigeedii jeexay xubban jacayl iyo kalgacayl buu ku qalbi jeexay inaa anagu lanarahaa waanu aragnaa fii dalaalin baadi inay ku dhex sugan tahay mubiinin oo cad inay khaldan tahay baan noo muuqata oy si cad oo qarsoodi lan u khaldantah warkiibaa marka soo gaadhay xeelad bay iyagana u degaysaa falamaa goortii samicad ay maqashay bimakrihinna dhagartoodii markay maqashay xantay xamanayeen iyo sheekaday wadeen markay maqashay ayay arsalad u cidirtay ilayhinna ayaga wa actadad wayna diyaarisay lahunna ayaga waxay u diyaarisay muttaka'an makaanu yani xusullaysi ama makaanu jiqilaysi meel lagu jiqilaysto ayay u diyaarisay wa aatad waxay siisay kulla waaxidatin mid walba oo minhunna dumarkaa ka mida sikiinan mindi bay siisay wa qaalat markaasa waxay tihi saa markay isugu diyaarisay ukhruj ku soo baxa yuusufow calayhinna dushooda soo baxa falamaa goortii ra'ayna wuu soo baxay falamaa ra'aynahu markay arkeen akbarnahu way weynaysiiyeen waxaan weygii laaragoo la maqan bau la noqday akbarna way weyneeyeen hu isagii ayay weyneeyeen waqatacna wayna googooyeen aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen wa qulna waxayna yidhaahdeen xaasha lilah alla nashan allah ceeboo dhan ka hufane maa haada kani ma ahaanin basharan bini aadan ma baxdo in haada maa haada kani ma ahaanin ilaa malakun malag mooye malaggaasoo kariimin wanaagsan bini aadanba ma ahayd waxan yani waxay doonaysaa haweenaydu mar hadday madaxi qabto iyadoo sida madaxday u dhaqantaa sideedaba qaabka wax loo maamulo iyo qaabka wax loo shirqoola iyo kulli aad bay u garan maxaa yidha tegadii ninkeeday taaganta dumarkii la xamanahayayba isugu yaadhay waxay rabtaa xanta ay xamanayaan iyo dursanaanta la dursan yahay intay baabiiso inay garawsho ka hesho oo loo garaabo waxan si ay u dhammaadaan oo loo sii hadalhayninba dumarkiibay u cidirtay oo isugu yeedhay markay maqashay xantay xamanayeen marka ay u cidirtayna waxay diyaarisay meelo lagu jiqilaysto mutakaa waxaa la yidhahdaa marka inta gogosha la dhigo barkimahana la dhigo waxyaabaha jiqilka la saartee lagu dangiigsadana la diyaariyo mutakaa kaasa la yidhahda si fiican bay u diyaarisay oo gurigii meeshay fadhiisan lahaan bay u sharxdayoo meelay jiqilada saartaan loogu diyaarso barkimihiya markaasay cuntadii u keentay cuntada waxaa ku jira waxyaaba mindi u baahan in lagu goosto ma qudaar baa ma hilib baa waxbay soo diyaarisay mindibay mid walba u dhiibtay oo tiri mindida waa midaad ku googoosan lahay yuusufna intay diyaarisay wuu meel meeshana ugu jiraa mar ay mindidii hayaanoo wixii ay cunahayaan bay tihi yuusufow ku soo bax soo baxday wuu soo baxay oo aayar buu soo agmaray markuu soo agmarayoo indhaha ku dhufteen akbar lahu way weyneeyeen waxay la noqdeen waxaan weligii iyo alihii la arag walna mar qalbigu la noqday qalbigooduu ku weynaaday markaasaa intay qalbigoodii uu raacay oy ishalmaameen baa waxay bilaabeen inay gacmaha isgogooyaan gacmaha inay isasarfaraan oo isgogo iskama warhayaan iskama warhayaan oo isagaa la tegay qalbigoodiiba xaggu jira mindilina ayagoo socotuu ku soo baxay socodkay ilaahay baa nasahan eh wax bini aadam maba ahdo maba aha bini aadam waa malag kariim oo wanaagsan bay dheh malaa'igtu inay quruxsan tahay baa halkaa laga qaadano bini aadamka sidiisaba qalbigiisa waxaa la geliyey malaa'ig maynaan arag laakiin qalbigeenna waxaa ku jira malaa'igtu inay aada u quruxsan tahay shayaaiinna maynaan araga shayaaiintu inay aada u foolxushahay baa qalbigeena ku jirta waxaa la yidhahdaa suura muntabicatin qulub baa la yidhahda qalbigay ku jirtaayo rabbi subxaana wa tacaala waa ka ku tilmaamay shayaaiinta dalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin shayaaiintu aad bay u foolxun tahay malaa'igtuna waa quruxsanta waaba malag ee bini aadamba ma ahda jawaxan falamaa samicat markay maqashay bimakrihinna dhagartoodii markay maqashay iyo shirqoolkoodii ayay arsalad cidirtay ilayhinna ayaga ayay u cidirtay u yeedhay si ay u martiqaad wa actadad way diyaarisay lahunna ayaga mubtakacan bay u diyaarisay meelo lagu dangiigsado oo meelo macnaha lagu xusulaysto oo lagu jiqilaysto wa aatat way siisay kulla waaxidatin mid walba oo minhunna dumarka ka mida sikiinan mindi bay siisay wa qaalat waxayna tihi ukhruj bax calayhinna dushooda kusoo bax yuusufow wuu kusoo baxay waa meeshaa ku jirta macana falamaa goortii ra'aynahu ay arkeen akbarnahu way weyneeyeen oo wuu la weynaado qalbigoodiibuu ku weynaaday waqatacna way googooyeen aydiyahunna gacmahoodii bay googooyeen oo sarsareen wa qulna waxayna yidhahdeen xaasha lilah nasahnaan ilaahay baa iskale oo ceeb oo dhan ka hufan ee maa haadaa kani ma ahaanin basharan bini aadan ma aha wax la arkayba maba ahba bini aadankii la arki jiray maba ahba in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa malakun malag mooye kariimun oo wanaagsan rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii la dheelmay oo kor loo sii qaaday rusushii uu samaawaadka kusii maray ayuu ka mid ahaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu rasuulku yidhi sal lay slam fara'aytu yuusufa faida huwa qad uctiya shatru lxusni buu nabi sal lay slm quruxda jirta ee bini aadamka laba qaybood marka loo qaybiye qayb ka mida la siiyey bu bini aadamka intiisa kale qaybtii kale unbaa lagu daadaadiyey laakiin qayb dhan oo nis a nabi yuusuf baa la siiyey alayhi wala nabiyina salaatu wasalaam aad buu quruxsanaa saas daraaddeed baad ka garan kartaa haweenka waxa miyirkoodiiyo maankoodida qaaday oo jah wareeriyey wax sahlan uusan ahayn qaalat fadalikunna aladii lumtumnanii fiihi say rabtay baa marka u suurta gasho dabinkii bay u galeen qaalat waxay tidhi fadalikunna kiinani kiinaasi alladii kii weeye lumtunnanii aad igu eedayseen fiihi dhexdiisa walaqad raawadtuu xaqiiqee waan doonay can nafsii naftiisaan ka doonay fastacsama wuu is-ilaaliyey oo wuu isdhowro wuu idiiday walain lam yafcal hadduusan samaynin maa aamurhu waxa aan amraya hadduusan samaynin layusjananna walla in la xidhiyo la xidh wala xabis walayakunan walayakunan walayakuunan wuu ahaan oo wuu ahaan min asaakiriina kuwa dullaysanna ka mid buu noqon waxay tihi qaalat fadalikunna aladii lumtunnani fiih markay aragtay dumarkii oo gacmahoodii eber ka dhig baa waxay tidhi bayuur waa kan ninkii aad igu eedaynayseen arrinkiisa aniga gacmaba isma goynine waan un doontay laakiin idin gacmihii maxaa ku dhaca ta kale aniga guriguugula noolaa laakiin oo intaasuu i ag joogaye aragtidii ugu horraysay idinku aragtay maad gacmaha isgurteen marka soo garowsho kuma lihi wey haddaan raadsaday saas way macnaha hadda maxay dhahayn ceebtii wada dhex taagan yihiin sooma ayagaa hadda ka daran oo gacmahoodii u googooyey saas daraaddeed bay hadda waxay bilowday inaysan waxba ka qarsanin oo caddaysato waxay tihi yani waxay tihi walaqad raawadtuhu can nafsihi waan doonay bay tii waxaa idinka waatan gacmahaad u googoynaysaan ma waxaan la doonin ba waan doonay bay tii waa caddaysata waxay wuuna isdhowray oo wuu iska kay ilaaliye o wuu idiiday sida aan doonayeen ka raba hadduusan falin iyo waxaan amrayana xabis buu geli kuwa dullaysanna wuu ka mid noqon weli mayna quusanin weli mayna quusaninoo intaa waxay u jug iyo jacleedahay oo yani u dhaaranaysaa in uu fuliyo oo waxay ka rabto uu sameey haddii kaleeto waan xidi wuxuuna noqoni kuwa xabiska ku ura dadkan cidankee macnaha dembiyada loo soo xidhay xabiya sida loo daaye ku dulooba kuwaasuu kamid noqon doona haddii kale waxaan rabuu samayn maysa qaala waxay tihi yani awood bay ku hadlaysaayo waa awooddii dawladnimada qaalad waxay tihi fadalikunna kiin fadalikunna kiinaasi aladii kii wey lumtunna li aada igu eedayseen fiihi dhexdiis ninkaad arrinkiisa igu xamalayseen wey walaqad raawagtuhu waanan dalbay can nafsii naftiisaan ka dalbay waan codsaday fastacsama wuu is-ilaaliyey oo wuu iska kay dhowro wuu idiiday walain lam yafcal hadduusan falin maa aamuruhu waxa aan amrayo oo xumaanta hadduusan falinna layusjananna waa la xabisiyo waa la xidi walayakuunan wuu ahaanoo wuu ahaan min asaakiriina kuwa dullaysan buu kamid noqon mid kuwa dullaysan ka midana wuu noqono xabisku ku wariwe macna qala rabi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi wailaa tasrif canii kaydahuna asbu ilayhina waakun min aljaahiliin nabiy llahi yuusuf calayhi salaam mar walba rabbigii buu ku xidhay xaaladii waa qadhaaraatay haweeney keliya waa ka gudubtay haweenkii oo madaxdoo dhan ba u heshiy xaalad soo xaalad culus ma mid keliya muu ka carray laakiin hadda dumarkii madaxdoo dhan bay taagantay ya xagee buu ku baxsan karaa marka rabbigii waa inuu carro qaala wuxuuhi nabi yuusuf rabbi rabbiga yow assijnu xabiska ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga assijnu xabiska ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga mimaa shay baa looga kalgacayl badan yahay yadcuunanii ay igu yeedhayaan ilayhi xaggiisa oo zinada ah wailaa tasrif haddaadan jeedinin canii xaggayga kaydahunna dumarkan dhagartooda haddaadan iga jeedininna asbu waan iilani ilayhinna ayagaan u ilan wa akun waxaan ahaani min aljaahiliina kuwa wax magaradkaana waa ka mid baa noqon fastajaaba waxaa ajiibay oo aqbalay lahu isaga rabbuhu rabbigii baa aqbalay oo ka yeelay baryadii fasarafa waa leexiyey canhu xaggiisa kaydahunna dhagartoodii buu ka leexiyey maxaa yeelay inahu alle huwa isagu assamiicu waa midka maqalka badan alcaliimu ee ogaanshaha badan oo rabbi subxana watacala rabbigii buu ku cadhano wuxuu yihi rabbi ow waxa la iigu yeedhayo oo oo lay xabiso ayaa waxaan ka jeclahay tan ay iigu yeedhayaan oo zinada ah ufiirso adoo iimaankaagii kaboo dhowrsoon oo diintaagii kuu dhowrsoon tahay in xabis aad gashoo lagu xidho baa kuu dhaanta faaxisho iyo zine ilaahay kugu nacayo samee oo gal ilaahay oo xabis baan ka jeclahay in lay xidho kadibna nebi yuusuf calayhi salaam wuxuu muujiyey siduu ilaahay ugu baahanya xoog iyo xeelad isagu u leeyahayna uusan ugu baxsanayn rabbiyow haddaadan dumarkan dhagartooda iyo shirqoolkooda aadan iga duwin oodan iga leexinin waan u iilani jaahiliintaanan ka mid noqoni ee ilaahw adigu waxay iga qabo ilaahu iga iga qabo yani waa inaad muujiso inaadan xoog iyo xeelad toona lahayn addoonku hadduu xooggiisa ama xeelad isagu leeyahay uu isku halleeyo caqligiisa iyo cilmigiisa isku halleeyo ilahay garabkiisu ka baxa laakiin markaad intaasoo dhan intaad ka leexato rabbigaa keliya isu dhiibto baahidaadana si dhaba u muujisato rabbi subxaana watacala isaga arrintaada gacanta ku qabanay fastajaaba lahu rabbuhu rabbigii baa marka aqbalayo dhagartoodii iyo shirqoolkoodii buu ilahay kasii ka duway oo ka leexiyey maxaa yeelay alla waa midka maqalka badan addoommada baryadooda xaalkoodana midkii ogaansho badan wey alla subxana wa tacala qaala wuxuu yihi nabi yuusuf rabbi rabbigayo assijnu saas xadiidka nabigu sal lay slam waa kii ahaa sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yawma laa dilla ilaa diluhu toddobadaas sabcada waxaa ka mid a warajulun dacat imra'atu datu jamaalin wa mansib faqaala inii akhaafu allaha haweeney ay u yeehatay nin ay haweeney u yeehatay haweeney qurux iyo sharaf labadaba leh markaasaa wuxuu yidhi ilahay baan ka cabsanaya toddobada maalinta qiyaamada ilaahay uu harayn doono cashigiisa harsan doonay ka mid marka in uu xabis ka doorto oo uu uga xisho zine iyo faaxisho uga xishaay waa da'diga saalixiinta lagu yaqaano iyo dadka wanwanaagsan ambiyada ilahi subxana wa tacala iska wadaayay qaala wuxu uhi rabbi rabbigayow assijnu xabiska ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga wailaa tasrif haddaadan leexinin ilaya xaggayga assijnu xabiska ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga mimaa shay xaggii baa looga kalgacayl badan yahay yadcuunanii ay iigu yeedhayaan ilayhi xaggiisa oo faaxishada iyo zinada wailaa tasrif haddaadan jeedinin canii xaggayga kaydahunna dhagartooda iyo shirqoolkooda haddaadan iga leexininna asbu waan iilani ilayhinna ayagaan u iilani waxaan waan ku dhici haddaadan iga leexinin dumarkan iyo shirqoolkooda wa akun waan ahaani min aljaahiliina kuwa jaahiliintaabaan ka mid noqon ee wax magaradka ah fastajaaba wuu ajiibo wuu aqbalay lahu isaga rabbuhu rabbigiibaa ajiibay oo yeelay fasarafa wuu duway cano wuu ka jeediyey canhu xaggiisa wuxuu ka jeediyey kaydahunna dumarka shirqoolkoodii iyo dhagartoodii maxaa yeelay inahu alle huwa isagu assamiicu waa midka maqalka badan addoommada baryadooda aada u maqal badan yahy alcaliimu axwaashoodana midka ogaanshaha badan wey uma badaa lahum halkaasina soo imtixaankii kale maahay imtixaankii guriga kaga soo baxay natiij markii dambanaba sii ballaadhay oo dumar badan gaadhay natiijadiisii waxay noqotay ilaahay baa ka samata bixiyey soo marxalo labaad ma marxalo marxalo saddexaad marxaladii hore waxay ahayd marxaladii ceelka marxalada labaad waxay ahayd isagoo addoon oo la kala gabanayo marxalada saddexaadba waxay ahayd gurigii uu tegay oo lagaga soo baxay mushkiladii kaga timid marxaladii afraad baa loo gudbayaayo imtixaanka markuu ka gudbay ku afraad buu hadda galay uma kadib markaa kadib badaa waxaa muuqday lahum ayaga waxaa u muuqday oo u daahiray min bacdi maa ra'w markay arkeen kadib alaayaati calaamooyinkii markay arkeen kadib waxaa u daahiray oo u muuqday layasjununnahu inay xidhaan inay xidhaan oy xidhaan baa marka usoo baxday xataa xiinin muddo intii laga gaadhay wadakala waxaa galay macahu la jirankiisa assijna xabiskii waxaa galay fatayaani laba laba dhalinyaro ah qaala wuxuu yidhi axaduhumaa labadii midkood inii anigu araanii waan is arkay acsiru aniga oo yani aniga oo maroojinaya ama majuujinaya khamran khamra aniga oo maroojinaya oo miiraya wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi inii aniguna araanii waan is arkay axmilu aniga oo xambaarsan fawqa ra'sii madaxayga dushiisa anoo ku xambaarsan khubzan kibis ama canjeero ta'kulu midkaasoo ay cunayso adayru shimbiruhu ay ka cunayaan minhu xaggiisa nabi'naa noo warran bay dhaheen yuusufow bita'wiilihi fasirkiisa iyo xaqiiqadiisa nooga warran innaa anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwa samafalee wanaagsan inaad ka mid tahay maadaama ay arrintii bannaanka u baxday gurigii wasiirkuna ceebi ka timid waxaa la doonayaa dadweynihii in la khaldo in dadweynihii la khaldaan rabaayo loo muujiyo arrintaa yuusuf inuu khaladka lahaa ilaa waxa weeyaan haddii la xidho dadweynahana loo sheego la yidhaahdo waa la xidhay ninkii guriga wasiirka ku noolaa oo maxaa loo xidhay waxaa loo xidhay waxaa laga keliya wasiirka xaskiis dadweynihii sooma qaadanayaan markaa inuu khaladka yuusuf lahaa guriga wasiirka ceebta ka dhacday baa la doonayaa in indhaha laga jeediyo saas daraaddeed baa go-aan waxay ku gaadheen inay yuusuf xidhaan marka waxaa u idil xaaskiisii iyo wasiirkiibaa u idil in la xidho marka go-aan bay ku gaadheen inay xidhaan ilaa wakti intii laga gaadhayo inay xidhaan bay go-aan ku qaateen waa goorma waa markay calaamadihii u caddaadeen wax walba oo caddayna markay heleen yuusuf inuu arrintan beri ka yahay oo maxaa ka mid a calaamadahaas way fara badan yihin markhaatigii baa ka mid a isaga oo goojooga ninkii guriga lahaa wa shahida shaahidun min ahliha samina soomar waa bayino iska cad calaamad cad waxaa ka mid a dumarkii dambe ee iyadu intay u yeedhay shirqoolka sameeyey baa iyaga laftooda markhaati cad ah waxaa ka mid ah isaga oo laftiisa ninkan guriga leh waa kii dhihi jiray yuusufu acrid can hada wastakfirii lidembigi sooma yuusufow arrintan ka jeedso soo caddayn cad maaha inuusan arrinta shaqo ku lahayn waxaa ka mid a nebi yuusuf laftiisa hadalladiisii aynu soo marnay intaasoo dhan waxay soo gelayaan min bacdi maa ra'w laayaat calaamadihii badnaa markay arkeen kadib ayay go-aan ku gaadheen inay xidhaan intii muddo laga gaadhay muddadaasi taqriiban waxaad tidhahdaa waa inta ceebtani baaba'ayso in arrinta arrinta la halmaamayo inay xidhaan bay ku talagaleen ficlan go-aankaasaa la gaadhay nebi yuusuf calayhi salaam jeelka la dhigo waa la xidhay markii jeelka uu galay oo la xidhay ayaa wuxuu jeelka ugu tegay laba nin oo dhalinyaro ah oo ninka boqorkee waddanka haysta u shaqayn jiray labada nin ee dhalinyaro ah ninna waa ninkii cuntada soo diyaarin jiray oo kibista soo gubi jiray ninna waa ninkii cabitaanka boqorka diyaarin jiray oo khamrada iyo waxuu soo miiri jiray labadii nin buu ugu tegay iyagoo jeelka ku jira sababun baa loo soo xidhay meesha isugu tageen markay meesha isugu tageen waxay yidhaahdeen yuusuf oo muddaa la wada noolaa yuusuf waxay arkeen dhaqan wanaagiisa xabiska markuu joogo siduu dadka ula nool yahay yacni waxa weeyaan nin inuu yahay dadka dhanba ka gadisan ba xabiska ku jira arrintii baa marka waxay ku qalcisay inay yuusuf ay la xidhiidhaan waxay yidhahdeen yuusufa waan riyoodnay mid wuxuu yidhi anigu waxaan ku riyooday aniga oo khamro miiraya ama ma ahe khamro majuujinaya oo yacni waxa weeyaan intaan qaatay cinabkii cinabka markaad tuujiso oo khamradu ka soo baxdo dacaagu ka yimaada la yidhahda khamro anoo miiraya ayaan ku riyooday ka kalena wuxuu yidhi anigoo kibis madaxa ku wada oo shimbirtu ay ka cunayso oo korkayga intay shimbirtimaadii haadu ay cunhayaan bal alla ku riyo arrintaa inaad noo fasirtaan rabnaa nin wanaagsan inaad tahay oo muxsiniinta ka mid a noo muuqatee bal arrintaa noo fasir baari qisadaa noo fasir waxaan idiin soo tilmaamay markaan soo marnay suuradda bilowgeeda yacni aabihii markuu ku lahaa alla wuxuu ku barayaa ta'wiilu laxaadiis waxaan soo sheegnay qisada lafteed suuradda dhexda inay ku imaan doonto isagoo fasiraya laba riyo oo dhacday midii koobaad waat riyadii koobaad ee ku qabsatay xabiska ee uu fasiraya waat saas wey macana uma kadibna badaa waxaa muuqday lahum iyaga waxaa u daahiray oo usoo baxday dadkii guriga lahaa wey min bacdi maa ra-ow markay arkeen kadib alaayaati calaamooyinkii tusayay yuusuf inuusan arrintan luku lahayn calaamooyinkii muujinayay markay arkeen kadib waxa usoo baxday layasjununnahu inay xidhaan xataa hiinin muddo intii laga gaadhay intay dacaayadani dhammaanayso wa dakhala waxaa galay macahu la jirankiisa assijna xabiska waxaa la galay fatayaani laba dhalinyara qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood wuxuu yidhi inii anigu araanii waan is arkay acsiru aniga oo maroojinaya ama matuujinayo miiraya khamran khamro wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi inii anigu araanii waan is arkay axmilu aniga oo xambaarsan fawqa ra'sii madaxayga korkiisa anoo ku xambaarsan khubzan kibis ama canjeero taasoo ta'kuluhu ay cunayso adtayru shimbirku uu cunayo shimbiruhu ay cunayaan minhu xaggiisa ka cunayaan shimbiro haad ama shimbir baa intay timaaday kibista madaxayga saaran bay cunaysaa nabinaa noo warran bay dhmar anna tanaan arkay oon isu arkayn ku riyooday anna tanaan ku riyooday nabinaa noo warran bita'wiilihi fasiraadiisa nooga warran inaa anagu naaraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwa samafale ee wanaagga sameeya inaad ka mid tahay baa noo muuqatay xabiskay ku barteen inuu samafalayaal yahay oo taqriiban waxaa laga fahmaya xabiska inuu joogay intuu joogay inuu aada u dadaali jiray oo dadka xabiska dhaqan wanaagsan kula dhaqmi jiray ayaa laga qaadanay qaala waxau yidhi nabiyullahi yuusuf alayh salaam nebi yuusuf marka janis buu helay jaanisku helay wuxuu yahay wuxuu rabaa xabiska isagoo ku jira mabdigii uu rumaysnaa inuu xabiska uga faaidaysto maxaabiistan xabiska ku jirtu doonaya inuu dacwo u gudbiyo wiilasha nimankee dhallinyarada a maadaama uu arkay inay u yimaadeen oy wax weydiinayaanna su-aasha ay weydiiyeen buu doonayaa inuu ka dhigto jidkii uu u mari lahaa inuu wiilasha wax gaadhsiiyo oo diinta gaadhsiiyo macana qaala wuxuu yihi nabi yuusuf laa ya'tiikumaa idiin imaan maayo tacaamun quud idiin imaan maayo kaasoo tursaqaanihi laydinku irsaaqayo ilaa hadduu idin yimaado naba'tukumaa waan idin warrami bita'wiilihi xaqiiqadiisaan idinka warrami qabla an ya'tiyakumaa intuusan idiin imaanin cuntada berri la keeni doono ama laydiin soo wadaba xaqiiqadeedaan idiin sheegay intayna idin soo gaadhin daalikumaa kiinaa oo warranka aan idiin warramayana mimaa kiibuu ka mid yahay callamanii uu ibaray rabbi rabbigay uu baray ilahay baa waxyi igu baray maxaa yeelay innii anigu taragtu waxaan ka tegay millata qawmin qowm diintooda ayaan ka tegey laa yu'minuuna aan rumaynaynin billahi ilaahay wa hum iyagu bilaakhirati aakharo hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya dadka markaa dacwo iyo diin gaadsiinayso horta waa inaad kugu kalsoonadaan kalsoonida lagugu kalsoon yahay waxay keeni kartaa kelimadaadu meesheedii inay dhacdo oo dadka qalbigooda gaadho marka hore wuxuu samaynayaa inuu yacni kalsoonidooda helo saas daraaddeed baa wuxuu ku yidhi intuusan uga jawaabin wuxuu ku yidhi cunto kasta oo laydiin soo wadoo idiin imaanaysa xaqiiqadeedaan idiin sii sheegi intayna idin soo gaadhin macnaha waxa weeye ma aha keliya riyooyinka fasirkooda inaan aqaana cilmi badan baan aqaanaa kalsooni doon wey marka inay ku kalsoonaadaan wey kalsoonidooda markuu helana kelimatu tawxiid buu u gudbin doonaa waa u tegi doonaa macnaha wuxuu ku yidhi arrinkaasina oo waxa soo socda imaan doona inaan idinka sii warramaa waxyaabihii ilaahay baray bay ka mid tahay macnaha ma aha inaan anigu shayaadiinta la shaqaysto inaan macnaha waxa weye kitaabgaablowga jibanka la shaqaysto inaan ahay dalika mima callamanii rabbii wax ilaahay i baray qayb ka mido waxyibay waxna iigu yimaadeen waxyigana wuxuu iigu yimid sababta laygu siiyey waxa weeye dad aan ilaahay iyo maalin aakhara midna rumaysnayn diintoodii baan ka tegey oo yayihiin dadkaas waa bulshada markaa masar ku nool oo wiilashani ay ka tirsan yihiin waa dad aan aakharana rumaysnayn yani waxa weye si badanna ay wax ka yihiin oo diin ahaan khaldan wey waa gaalo wuxuu leeyahay marka asnaam iyo waxay la caabudaan dadkan aad ku dhex nooshiin iyo kuwo lamida diintoodaan ka tegay oo diin ka fiican baan haystaa saas daraaddeed buu ilaahay subxaana watacaala igu baray waxyaabahan aan macnaha wax wax idinka sheegay saas marka waxa weye hadduu mabdi'iniina garab marsan yahay bulshadu haysat aqoon dheeraadana leeyahay waa inaad marka kalsooni siisaan oo markii hore xidhnaantood ku xidhnaayeen in ka badan inay kusii xidhmaan wey maana qaala wuxuu ihi nabi yuusuf laa ya'tiikumaa idinma imaanayo dacaamun cunto idiin imaan mayso yacni quud idiin imaan maayo quudkaasoo tursaqaani laydinku irsaaqayo ilaa ilaa hadduu idin yimaado naba'tukumaa waan idiin warrami bita'wiilihi xaqiiqadiisaan idinka warrami qabla an ya'tiyakumaa intuusan idiin imaanin baan xaqiiqadiisa idiinsii sheegay wuxuu yahay iyo suu yahay iyo noocyadaas cunto uu ka kala yahay waan idiin sii warrami intuusan idiin imaan dalikumaa kiinaasi oo inaan idiin warramaya ah isagoon idin soo gaadhay waranka aan idinka warramayahay dalikum kiinaasi mimaa shay buu ka mid yahay callamanii buu baray rabbii rabbigaygu baray waxyi baa laygu baray sixirna kuma keenin kahaanana kuma keenin maxaa yeele inii anigu taragtu waxaan ka tegey millata qawmin qawm diintuy baan ka tegey bulsho diinteed baan ka tegey kuwaasoo laa yuminuuna aan rumaynayni billahi ilaahay aan rumaynayn wahum iyaguna bilaakhirati aakhara hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya aakharana aan u shaqaysanin oo shirki iyo balaayo ku dhex jira diinta bulshada haddaad ka tagtay diintaad raacday maxay tahay hadalkiisi waa sii socda watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayaashay diintoodii baan raacay ibraahiima ibraahim aha wa isxaaqa isxaaq aha wa yacquuba iyo yacquub maa kaana ma ahanin maxay ahayd diintiin maa kaana ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin an nushrika inaan wadaajino billahi ilahay inaan la wadaajino min shayin shayna inaan la wadaajino dalika arrinkaasoo ilahay inaana waxba la wadaajininana min fadli illahi ilahay fadligiisiibuu ka mid yahay calaynaa dushanada uu yani wax weya nagu tafadulona dheeraad siiye wa cala annaasi iyo dadka dushoodaba walakina aktara annaasi laakin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukrinayaan oo ilahay uma mahad celinayan yaa saaxiibay yaa saaxiibayi sijni xabiska labadii aan saaxiibka iigu ahayo xabiska labadiisii saaxiibow labadii ninee xabiska aan saaxiibka ku ahaynow a arbaabun ma rabbiyaal mutafariquuna oo kala tagtagsan oo fara badan miyaa khayrun khayr badan am amase allahu alle ayaa khayr badan allihii alwaaxidu ee keligii ahaa alqahaaru ee qasbidda badnaa addoommadiisa wuxuu raba marsiinay maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alle kasakow ilaa asmaa'an magacyaal may wax kale ma caabudaysaan magacyaashaasoo samaytumuuha aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiin maa anzala allahu magacyadaasoo maa anzala allahu alla uusan usoo dejinin biha iyada min sulaanin wax xujo lagu caabudana ilahay uusan usoo dejinin in ilxukmu xukumku ma ahaanin ila lilahi ilahay mooya cid kale uma ahaanin ilahay baa xukumka iyo maamulka iskale iyo mulkiga amara allana wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye dalika kaas oo keligii inaad caabudaan ayaa addiinu diinka alqayimu ee toosan walakina aktara annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga inuu diinka toosani kaa yahay wuxuu u sharxayaa mabdicii tawxiidka iyo caqiidadiisa adag bulsho aan ilaahayna rumaysnayn aakharana rumaysnaynaan ku kufriyay diintoodii waan ka leexday waxaanse raacay aabbayaashay diintoodii baan raacay waa ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub yacquub waa aabihii isxaaqna waa aabihiisii labada waa awowgiisa koobaad ibraahimna waa awowgiisa labaad wey aabbayaal buu ka wada cabiray luqada carabiga saasa loo isticmaala maxay tahay mabda aad ku raacday ee aabbayaasha haysteen waa mabda'u tawxiid iyo shirki la-aan inaanu ilaahay cid la wadaajinoon garab dhignaaye nooma ahaanin noomana habbanoon tawxiidkaa ilaahayna siiyeyna waa fadli iyo dheeraad ilaahay dusha naba saaray oo na siiyey dadka dushoodana siiyey oo ku tafadulay oo dadka tawxiidka ilaahay soo dejiyey fadliga ugu wey dalika min fadli illahi calayna ilaahay inuu shirki ku garab mariyo oo tawxiid iyo diin toosan iyo ikhlaas ku siiyo nicmo ka weyni ma jirto min fadli illahi calayna wa cala annaas fadliga ilaahay addoommadiisa adduunka ku siiyey ka ugu weyn saas macna laakiin dadka intooda badan kama shukrinayaanoo maba ogaba inay nicmo tahay iyo barwaaqo tahay ilahay tawxiidkan uu siiyey iyo shirki la-aantu macna labadoodii buu la hadla wuxuu ihi labadaydii saaxiibow ee xabiska iigu saaxiibka ahaa dhexdiisow war ma rabbiyaal fara badan dhagax hebel iyo dhagax hebel iyo geed hebel iyo jin hebel boqol rabbi oo iyo ilaah miyaa khayr badan mise hal alle oo keligii ah oo addoommadiisa qasbo oo wuxuu raba marsiiya ma kanaa khayr badan mise waxyaabaha faraha badan eed wadataan baa khayr badan labadaa koode khayr badan isgarab dhig baa la yidhahdaa mabdi ii xumaa iyo mabdi ii saxiixaabaa la isgarab dhigaa ka xunna waxaa la muujiyaa xumaantiisa ka wanaagsanna wanaaggiisaa la muujiyaa markaasay arrintu si fiican u caddaanaysa intaa markuu usoo gowlxadhay buu wuxuu ku yidhi ma caabudaysaan idinka iyo dadkaad ka dhalateenba ilaa waxyaaba magacyo idinku aad bixiseen iyo awiyadiin mooye idinkiiyo aabayaashiin magacyo aad bixiseen baad caabudaysaan magac aan xaqiiqo lahayn baad caabudaysaan yacni dhagaxyaantan aad ilaahyada u bixiseen iyo asnaamtan aad caabudaysaani ilaahnimo waxaan magac ahayn kama leh magac unbay ka wadataa bis laakiin xaqiiqa ahaan waa dhagax meel yaallow waxay la mid tahay oo kaleta adigoo intaad caro qaadato caro hilib ku magacaabay markaasaad cuntay hilib miyay ku noqonay carradu saas ya waxaa lagu dhihi un waxaad cuntay magaca hilib unbuu wataa laakiin xaqiiqadii hilib miyuu leeyahy maya sanamkan meeshan yaalla haddaad ilaah ku magacawday aad caabudaysana wax magac ilaah keliya le magac keliyaad caabudaysaa laakiin xaqiiqadii ilaah lahaa ma le sooma saas weeyaan dhagaxyaantan aad caabudaysaa xuma xujo lagu caabudana ilahay ma soo dejino subxana wa tacaala xukumka iyo maamulkana ilaahay baa iska lahoo adduunka isagaa maamula isagaana sharci dejiya isagaa wuxuu doono xalaaleeya wuxuu doonana xaaraameeya sharciga uu dejiyeyna waa kaloo wuxuu amray inaydaan caabudin isaga cidan ahay anlaa tacbuduu ilaa iyaah xukumka ilaahay wakaa subxana wa tacala diinta toosanina waa midda oo alle keligii in la caabudo wey laakiin dadka intooda badan kama warhayaan watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayaashay diintoodii baan raacay ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba yacquub maa kaana ma ahanin lanaa annaga aan nushrika inaan la wadaajino billahi ilahay min shayin shayna inaan la wadaajino wax ugu darno dalika kaasina min fadli illah ilaahay dheeraadsiintiisa ka mid tahay calayna dushana uu na dheeraad siiyey iyo wacalannaasi dadka dushoodaba walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukrinayaan oo iimaanka iyo tawxiidka iyo shirki la-aanta kama shukrinayaan oo kama macnaqayaan yaa saaxibayi sijni xabiska labadiisii saaxiibo xabiska labadii saaxiibka aan ku ahaynow a arbaabun ma rabbiyaalo mutafariquuna oo kala tagtagsan oo fara badan miyaa khayrun khayr badan am mise allahu alle ayaa khayr badan am amase allahu alle ayaa khayr badan allihii alwaaxidu ee keligii ahaa alqahaaru ee qasbidda badnaa maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alle ka sokow ilaa asmaaan magacyaal mooya wax kale ma caabudaysaan magacyadaasoo samaytumuuha aad magacowdeen antum idinkiiyo wa aabaaukum iyo aabayaashiini baa bixiyey idinkaa maa magacaabay maa anzala allahu alla ma soo dejinin bihaa iyada min suldaanin wax xujaa uma soo dejin inilxub magacyadaasoo maa anzala allahu alla uusan usoo dejinin bihaa iyada min suldaanin wax xujo lagu caabudo inilxukmu xukunku ma ahaanin ila lilahi ilahay mooy cid kale uma ahaanin cidda xalaalayntii xaaraamaynta iskaleya maamulka kownkan ilahay wey amara wuxuu amray marka hadduu isagu maamulka leeyahay sidanuu ku taliyey amara wuxuu amray alle anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyahu isaga mooye dalika kaas oo keligii in la caabudaa ayaa addiinu diinka alqayimu ee toosan toosnaanta badan walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga yaa saaxiibayi sijni xabiska labadiisii saaxiibow ama axadukumaa midkiin hadduu riyadii fasiray ama axadukumaa midkiin fayasqii wuu waraabin rabbahu rabbigiibu sayidkiisuu waraabinayaa khamran khamra ayuu waraabin doonaa wa ama alaakharu ka kalena fa yuslabu waa la deldeli oo waa la suri yani meel baa la suri oo lagu deldeli fata'kulu waxaa cunaysa adtayru haaddaa cunaysa min ra'sii madaxiisa ayay shimbiruhu cunayaan oo wax ka cunayaanoo haadi aman qudiya waa la xukumay alamru arrinkii alladii amarkaasoo fiihi dhexdiisa tastaftiyaani aad fidyo weydiinayseen oo in laydin caddeeyo dalbayseen wa qaala wuxuu yidhi marka nebi yuusuf liladii kii wuxuu ku yidhi danna uu maleeyey annahu isagu naajin inuu yahay mid badbaadaya oo minhumaa labadooda ka mid a midkii uu islahaa wuu badbaadayaa oo labada nin ka mida wuxuu ku yidhi dakir yani wuxuu ku yidhi idkurnii ha idkurnii isheeg buu yidhi cinda rabbika sayidkaa agtiisa igu sheeg markaad bacdo fa ansaahu waxaa halmaansiiyey sheegiddii waxaa halmaansiiyey fa ansaahu ninkii baxayey waxaa halmaansiiyey ashaydaanu shaydaan baa halmaansiiyey dikra rabbihi sayidkiisa inuu u sheego fa labisa wuu nagaaday yuusuf fi sijni xabiska wuxuu ku nagaaday bidca siniina dhowr sanoo danbuu kusii jiray riyadiibuu fasiro wuxuu ku yidhi riyada fasirkeedu waxa weye ninkaagan khamrada adoo qasahaya ku riyooda oo miirahayowna xabiska waad ka bixi doontaa ninkii sayidkaaga ah baadna shaqadiisii dib ugu noqon doontaa khamraadna waraabin doontaao shaqadaadii baad dib ugu noqon doonta ninkii ku riyooday isagoo kibis uu madaxa ku wado shimbira cunahayaanowna waa lagu diliyo waa lagu deldeli meel baa lagu suri maydkaaga iyo madaxaagana shimbiraha cuni doona bahaadaa cuni doonta laga wada saasuu riyadii ku fasir arrinkii aad weydiiseenna waa la xukumay arrinkaa cadayntiisa rabteenna saasaa lagu xukumay bas waa dhamaatay wy maanaa ayib fasiliinta qaar waxay leeyihin markuu saa ku yidhi ba waxay dhaheen been baan sheegayna waxaan kuu sheegnayba riya ma ahayna been bua markaasuu yidhi been ha ahaata baysan ahaanina arrinkii la xukun waa dhamaatay qaar baa saa ohanay xadiis baa nabigeena ka sugan sal lay slam uu leeyahay alru'ya cala rajulin taa'irun maa lam tucabar faida cubirat waqacat bu nabig sal lay slm riyadu sideedaba ruuxa dushiisa shimbir marayo kale wey sida shimbirku uusan u sugnayn oo kale shay hawada marayo kale ka dhiganta intaan la cabirin haddii la fasiro sidii lagu fasira bay u dhacaysaa bu nabig sal lay slm saas daraaddeed baa waxaa le riyada riyadaada ruuxa ugu horeeya kuu fasiraya ruux wanaagsan ha noqdo saalixa meel xunyaa lagaaga fasirin haddii meel xun lagaaga fasiro inaad ka aamustaa dhantid haddii la fasiraba way kugu dheci khatar wey marka markii ay intaasi dhacday ayuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam labada nin midkii uu is yidhi wuu bixi doonaa oo ninkii khamrada sayidkiisa waraabin doonaya ninkiibuu la dardaarmo wuxuu yidhi haddaad baxdood sayidkaaga u tagto sayidkaaga agtiisa igu sheeg oo arrinkaa igu sheeg nin noocaas oo xabiska ku jiro oo iska miskiinaho dambi aan lahayn oo wanaagsanoo meesha iskaga jiraale yaa jira bal warkayga meesha gaadhsii bu ku yidhi ninkii markuu baxay oo tegey horta sidii bay u dhacday labadii nin midna waa la dilay midna waa laabto shaqadiibu dib ugu noqday kii marka meeshii loo baahnaa inuu qisada sheego oo ninkan meesha ku xidhan arrinkiisa uu sheego shaydaan baa halmaansiiyey sidaasuuna ibraahim iyo nabiyullaahi yuusuf muddo uu xabiska ugu sii jiray dhowr sana dhowr sanoo dambe ayuu xabiska kusii jiray maana yani agtiisa ugu sheeg wuxuu ka wadaa markii madaxda agtooda lagu sheego bal arrinkiisa inay galaan oo sidaa xabiska uu kaga soo baxo saasuu xooga yaro ku daraynaya maana yaa saaxiibeyi sijni xabiska labadiisii saaxiib oo ama axadukumaa midkiin fayasqi wuxuu waraabinayaa rabbahu sayidkiisa buu khamr khamran khamro waraabin doonaa oo xabiska uu ka bixi doonaayo sayidkiisii buu dib shaqadiisa u geli doonaa oo ugu shaqayn doonaa wa ama alaakharu ka kale fayuslabu waa la suri oo waa la deldeli inta la dilo fata'kul waxaa cunaysa altayru haadi baa cunaysa min ra'si madaxiisa xaggiisa wax ka cunaya qudiya waa la xukumay alamru arrinkii alladii arrinkaasoo fiihi dhexdiisa tastaftiyaani aad fityo dalbayseen fidyadiisa weydiinayseen oo in laydin caddeeya aad rabteen wa qaala wuxuu yihi nebi yuusuf liladii kii wuxuu ku yidhi danna uu maleeyey annahu isagu naajin inuu yahay mid badbaadaya oo minhumaa labadooda ka mid ah wuxuu ku yidhi udkurnii isheeg cinda rabbika sayidkaa agtiisa igu sheeg oo arrintayda halkaa gaadhsii fa ansaahu waxaa halmaansiiyey ashaydaanu shaydaan baa halmaansiiyey dikra rabbihi rabbigii u sheegiddiisa sayidkiisa u sheegidduu u sheegi lahaa shaydaan baa halmaansiiyey fa labisa wuu nagaaday yuusuf fi sijni xabiska ayuu ku nagaaday bidca siniina dhowr sanoo dambe ayuu kusii jiray muddadii muddadii laydku ina dhaafiyey baynu ku daraynaa wa qaala almaliku inii araa sabca baqaraatin simaan halkaasi marka waa riyo dhacday oo uu fasiray riyo labaad wey nabiyullahi yuusuf calayhi salaam xabiskiibuu ku jiraa xabiskii in laga soo saara la doonaya xabiska marka laga soo saarayo waa in la helo sabab lagu soo saaro alla sabab buu keenayaa oo guntayaa keeni doonay ka dhalan doonto sababkaasi inuu kaga soo baxo xabiska wa qaala wuxuu yihi almali almeliku boqorkii wuxuu yidhi ninkii wadanka haysta ee boqorka ahaa wuxuu yidhi innii anigu araa waxaan arkoon ku riyooday sabca baqaraatin toddoba neefoo lo ah simaanin kuwaasoo cayilan kuwaasoo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba kale cijaafun oo weydsan toddoba weyd ah oo taag daran baa cunaysa toddobadii xooga badnay wa sabca sumbulaatin toddoba sabuulna waan arko waan ku riyooday khudrin oo cagaaran wa ukhara iyo kuwo kale yaabisaatin oo ingegan yaa ayuhalmala'u madaxyaweyniya ashraafay aftuunii ii fatwoono ii caddeeya fii ru'yaaya ruyadayda dhexdeeda bal wax iiga sheeg in kuntum haddaad tihiin liru'yaa riyooyinka tacburuuna kuwa cabira haddaad tihiin qaaluu waxay yidhahdeen abqaasu alaamin abqaasu axlaamin dhadhabyaal kuwooda isku dhex jira wey kuwooda isku dardarsan axlaamta waxa la dhadhabka iyo qaran wey yacni wax uun aan xaqiiqa ahayn abqaasu axlaamin dhadhabyaal kuwooda isku dhex jiro isku dardarsan wey wamaa naxnu anaguna ma nihin bita'wiili laxlaami dhadhabyaalka kuwa fasira ma nihin bicaalimiina wamaa naxnu anaguna bicaalimiina kuwa aqoon ule ma nihin bita'wiili laxlaami dhadhabyaalka fasirkooda annagu kuwa aqoon ule ma nihin ninkii boqorka ahaa ee waddanka dhan haystay baa riyooday wuxuu ku riyooday toddoba neef oo la-ah oo hilib lahoo cayilan iyo toddoba caasa ah oo weyd ah toddobada weyda a baa waxay cunayaan toddobadii cayilaa toddoba sabuun oo cagaaran oo weli bislaanin oo qurux badan toddoba ingegan baa cunaya oo iyaguna sabuun la-ah saasuu ku riyooday madaxdii dawladda iyo intii riyo cabiri jirtay culimadii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi fasirab haddaad riyo fasiri taqaanaan waatana iyo fasirab way garan waayeen marka bini aadamku shayga hadduu garan waayo ma garanayo ma dhamuut sideedaba shaygan ma garanayo bini aadamku waa ku adagta waa inuu qarda jeexo oo iska qasbado nimankii waxay yidhaahdeen boqorow waxaani riyo saxma maxay tahay waa waxyaalo dhadhaba dhadhabka waxa la suux ruux markuusan si fiican u hurdin waxyaalaha uu ku sheeg sheekaysta ee riyada uu moodaya la yidhaha ama axlaamta waxaad tidhahdaa waa qarowga oo shaydaanka waxyaalaha uu qalbiga kusoo ridaya wax isku dardarsan oo noocaas wey annaguna waxyaalaha ma fasirnee riyo bas aan fasirnaa waxaaguna riyo ma ahayn wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yihi inii anigu araa waxaan arkaa waxaan arkay sabca baqaraatin toddoba neef oo lo ah simaanin kuwaasoo cayilan ya'kuluhunna kuwaasoo ay cunayaan sabcun toddobo cijaafun oo taag daran oo weyd abaa cunay wa sabca sumbulaatin toddoba sabuunna waan arkay waan ku riyooday khudrin oo cagaaran oo macnaha barwa yani waxa weeyaan aada u quruxsan wa ukhara iyo kuwo kale sabuulo kale yaabisaatin oo ingegan kuwa ingegan baa cunay toddobadan sabuule quruxsanee cagaarka ah kuwa ingegan baa cunay yaa ayuha almalau madaxyaweyn iyo ashraafay akhyaartiiy abtuuni ii futiyooda fii ru'yaaya riyadayda dhexdeeda in kuntum haddaatiin liru'ya riyooyinka tacburuuna kuwa cabira haddaatiin oo fasira qaaluu waxay yidhahdeen abqaasu axlaami hiya iyadu waxaanaad ku riyootay abqaasu axlaamin dhadhabyaal ama qarawyaal kuwooda isku dardarsan wey isku dhex jir jira wamaa naxnu anaguna manihim bicaalimiina kuwo aqoon u leh bita'wiili alaxlaami dhadhabyaalka fasirkooda kuwo aqoon iyo cilmi ulena malihin ninkii marka xabiska ka soo baxay ee yuusuf la soo dardaarmay shaydaankuna dardaarankii halmaansiiyey baa meesha fadhiya wa qaala wuxuu yidhi alladii midkii najaa badbaaday oo minhumaa labadii nin ka mid ee xabiska ku jiray waddakara wuxuu yidhi waddakara isagoo xusuustay bacda ummatin wakti kadib isagoo xusuustay baa wuxuu yidhi ana aniga ayaa unabi'ukum idiin warrami bita'wiilihi fasirkiisa anaa idinka warramiye fa arsulunii idiraku markaasaa qalbigiisa waxaa ku soo dhacday shay baa shay ku xusuusiye riyadana waxay xusuusisay xabiskii iyo nebi yuusuf wuxuu yidhi nimayow anaa arrinkan keeniye halay diro wa qaala wuxuu yidhi alladii midkii najaa badbaaday oo minhumaa labadii nin ee xabiska ku jira ka midi walxaal idakara uu xusuustay bacda ummatin wakti kadib markuu xusuustay kadib zaman kadib markuu xusuustay kadib wuxuu yidhi ana aniga ayaa unabi'ukum idin warramaya bita'wiilihi riyadan fasirkeeda anaa idinka warramaye fa arsiluunii idira oo halla idiro oo yani halaysii daayo anigaa keenaya tafsiirkeeda waa la diray baa meesha ku jirta waa la diray kacbalay haddaad fasirkeeda keeni karayso boqorkii baa ku yidhi bal kaceen hadalkii uu ku bilaabay un baa la keenay maxaa meesha laga gooyey waxaa laga gooye waa la diray wuu soo tegey xabiskiibuu yimid yuusuf buu usoo galay waa ka hadalkii oo ku bilowday intaasoo dhan waa la iska garanaya macna yuusufu yuusufow buu yidhi ayuha sidiiqu kii runta badnaayow aftinaa noo fatwoodoo noo caddee fii sabci baqaraatin toddoba lo ah dhexdood toddoba neefoo lo ah arrinkood simaanin kuwaasoo cayilan ya'kuluhunna kuwaasoo uu cunayo ay cunayaan sabcun toddoba kale cijaafun oo weyd ah toddoba caasaabaa cunay wa sabci sumbulaatin wa fii sabci sumbulaatin toddoba sabuulna ayagana arrinkooda looga waran khudrin kuwaasoo cagaar ah wa ukhara iyo kuwo kale yaabisaatin oo macnaha ingegan lacallii waxaan mudnahay arjicu inaan laabto ilalnaasi dadka inaan u laabto lacallahum yaclamuuna si ay u ogaadaan oo arrinkaaga uga war helaan lacallahum yaclamuuna si ay u ogaadaan riyadan fasirkeeda adigana lagaaga war helo lagu ogaada yuusufu ayuha sidiiqu kii runta badnaayo inuu run badan yahay soo markhaati kamuusan ahay goobjoog buu ahaa riyadii uu fasiray siduu u fasiray bay u dhacday sooma ayuha sidiiqu kii runta badnaayo waxaad ka warantaa riyadan toddoba neef oo lo ah oo cayilan baa waxaa cunaya toddoba caasa toddoba sabuul oo cagaaran baa waxaa cunaya toddoba ingegan bal riyada noo fasir dadkii baan ku noqon dadku riyada inay ogaadaanna waa raban adigana xaalkaaga in laga war helo oo sabab noqoto in lagaa saaro yuusufu ay yuusufow ayuha sidiiqu kii runta badnaayo aftina noo fatwo oo noo cadde fii sabci baqaraatin toddoba neef oo lo ah simaanin kuwaasoo cayilan ya'kuluhunna kuwaasoo ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo weyd oo caasa wa sabcin wa fii sabci sumbulaatin waxay ku cadsan tahay fii sabcinta hore wasabi wa sabci sumbulaatin wa fii sabci sumbulaatin toddoba sabuul dhexdoodana bal noo fatwood khudrin oo cagaara wa ukhara iyo kuwo kale yaabisaatin oo ingegan lacallii waxaan mudnahay arjicu inaan laabto ilannaasi dadka inaan ku noqdo lacallahum waxay mudan yihiin iyaguna yaclamuuna inay ogaadaan riyada fasirkeeda iyo adigaba in lagu ogaado lagaa war hele qaala tazracuuna sabca siniina da'aban wuu fasiray marka halka adigu maxaad dhihi lahay waxaad dhihi lahay bini aadan caadiya tahay ilaan hadda adaan laguu soo baxday dawladdii baa kuu baahan oo boqorkii baa kuu baahan oo adiga hadda saf lagugu jiraaye soo maadan dhahdeen war adiga horta adiga ninkaaga lii yimid o aw horta farrintaan kuusii dhiibtay somaada ka bilowda midda kale horta bal intaana waxba fasirin xabiskaa layga saaro soo saa maadan dhahdeen ha waa sidii bin aadan dhihi lah laakiin nebi yuusuf u bir isagoo ninkiina canaananin eedaynin dawladdiina aan ku jeesanin wixii lagu sameeyeyna midna aan waxba ka sheeganin buu fasirkii gudagalay weliba fasir keliya kuma gaabsanina talabixin buu ku daray fasirkii iyo talabixintii buu israaciyey wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf calayhi salaam tasracuuna waxaad beeranaysaan sabca siniina toddoba sanoad beeranaysaan da'aban oo isku xiga si isdaba joog ah famaa xasadtum wixii aada goosataan oo beer ah fadaruuhu ka taga fii sumbulihi sabuulkiisa dhexdiisa kaga taga sabuulka u daayo bakaarta geliya wey ilaa qaliilan wax yar mooye oo mimaa shay ka mida ta'kuluuna aada cunaysaan uma kadibna yati waxaa imaanaya min bacdi dalika kaas kadib toddobadaa sanee barwaaqada kadib waxaa imaan doona sabcun toddoba sano shadiidun shidaadun oo ad adag abaar daran kuwaasoo ya'kulna cunaya maa qadamtum waxaad hormarsateen lahunna ayaga u hormariseen waxaad ku talagasheen u diyaarsateen bay cuni doonaan ilaa qaliilan wax yar mooye oo mimaa shay ka mida tuxsinuuna aad ilaalinaysaan waxoogaa aad ilaalisaan ood ugu talagashaan yani inay idiin noqdaan abuur ayb uma kadibna yati waxaa imaan doona min bacdi dalika afar iyo tobankaa sano kadib waxaa imaan doona caamun sanad baa imaan doona sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yugaasu la waraabin doono oo roob la siin doono annaasu dad wa fiihi dhexdiisana yacsiruuna ay maroojisan doonaan oo khamrada ay miiran doonaan siduu ku fasira wuxuu yidhi toddoba sano barwaaqabaa horta isoo horaysa toddobada sanee barwaaqadaa wuxuu ku fasiray toddobadii sac ee cayilnaa sooma iyo toddobadii sabuul ee cagaarka ahaa waa toddoba sano oo barwaaqo ah waxaa ka dambayn doona buu yihi toddoba sano oo abaar ah toddobadii sabuul ee ingegnaa iyo toddobadii sac ee cay ee macnaha ee weyda ahaa yuu taana ku fasiray soo intaa tafsiirku kuma filay waxaa ka dambayn doona sanad kale buuha barwaaqa intaa hadduu yidhahdo way ku filay sooma tafsiirka intaa hadduu yidhahdo way ku filay lakin muxuu sameeyey talabixin buu ugu daray wuxuu yidhi toddobada sanee barwaaqadaa wixii aada goosataan sabuulka ha sabuulka ha ka goynine iyadoo midhihii sabuulka ku yaallo kaydiya oo dhigta wax yar ood ka cunaysaan oo in yar in yar u cuntaan mooye dhigta oo ku talagala toddoba sano oo abaar oo adadag baa kasoo ka dambeeyey marka kaydiya oo marka masegada macnaha la doonaya bakaarta in la geliyo inta badan lama jafo oo sabuulka lagama goy maxaa yeelay suuska iyo daaniga iyo suusan u gelin u fasaadin waa loo daayaa markaasaa lala dhigaa saasuu leey la dhigo oo meel dhiga toddobada sane ee dambe abaartaa markay timaadaan baad u baxsanaysaan kuwaasi ood cuni doontaan sanadii iyo sanadii buu ka dhigay inay cunayaan idinku waxaad cuni doontaan waxaad kaydsataan wax yar oo idiin soo hari doono markaa abuur aada ugu talagashantihiin mooye sanad baa ka dambayn doona afar iyo tobanka oo dadka roob la siin doono barwaaqo ah sanadkaas oy khamrada miiran doonaan oo saliidda miiran doonaan oo wax walba oo la majiiro ay yani waxay majiiri doonaan saas u yidhi macnaha nabiyullahi yusuf alay slam marka talabixinna waa ku daray riyadiina wuu fasiray qaala wuxuu yihi tasracuuna waxaad abuuraysaan sabca siniina toddoba sano ayaad abuuraysaan toddoba sano abuura oo beerta way macnaha da'aban si isdaba joog ah oon kala go' lahayn famaa xasadtum wixii aada goosataan oo macnaha midho idin go'a fadaruuhu ka taga fii sumbulihi sabuulkiisa dhexdiisa kaga tagoo u daayo ha ka jarina bakaarta geliya oo kaytaro ilaa qaliilan wax yar mooye oo mimaa shay ka mida ta'kuluuna aada cunaysaan kolba inta yarteed cunaysaan ka soo goosta oo sabuulka ka soo jafa oo bakaarta kala soo baxa weliba yareeyo in yar in yar u cuna way macnaha uma kadibna ya'tii waxaa imaan doona min bacdi dalika toddobadaa sanee barwaaqadaa kadib waxaa imaan doona sabcun toddoba sanoo kale shidaadun oo ad adag aad u adag oo abaar ah ya'kulna toddobadaa dambe oo ya'kulna cunaya maa qadamtum waxaad hormarsateen lahunna ayagaa dartood aad u hormarsateen sanadihiibaa inay cunayaan baa laga dhigaya iyagaa cuni oo dhammaysan laakiin sanadaha sababaya manaa abaartana sababaysa kuwaasoo ya'kulna cunaya maa qadamtum waxaad hormariseen lahunna ayaga u hormariseen toddobada abaartaa waxaad u hormariseen oo u dhigateen oo kayd ahaa ayay cunayaan ilaa qaliilan wax yar mooye oo mimaa shay ka mida tuxsinuuna aad macnaha wax wey ilaaliseen mana waxaad ilaaliseen oo dhawrteen oo macnaha wax wey aad kaydiseen aad dhawrteen waxaa laga wadaa idin soo harayo aad markaa abuur ugu talagashadii wey uma kadibna ya'tii waxaa imaanaya min bacdi dalika kaas kadib caamun sanad baa imaan doona sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yugaasu la loo gargaari doono ama la waraabin doono annaasu dadku roob la siin doono wa fiihi sanadka dhexdiisa ayay yacsiruuna khamrada miiranayaan oo maroojisanayaan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm